balbalaayadu xumaantu heer gaarsiisan tahay dembiga aan gelayno xumaantiisa oo aan khalqiga ka gelayno mid fiican ma jiro ilaahay dembi in lagula dhiirado khaaliqa in eed laga gala ma aha laakiin makhluuqa in eed laga gala ah waxay tahay balaayo midda u daran ah makhluuq haddaad eed ka gasho oo dembi ka gasho ilahayna waa ka gashay sa ilahay wuxuu ku yidhi dembigaan qofka ha ka gelin oo qofka khalqiga khaaliqa dembi keligii laga galo oo aan dad laga gelinaa jira laakiin dad dadka dembi khalqiga dembi laga galay oo aan ilaahay laga gelin ma jirto so ilaahay dembi waxaan dembigan oo khalqi aad ka gashay khaaliqina waad ka gashaysaa khaaliqa ku yidhi ha gelin kan marka xumaantiisa kanaa sii xun inkaarta qaba khalqiga aad ka gashay xumaantiisa waxaad ku fiirisaa waxaad amal camal intii kaa ansaxday oo ilaahay kaa aqbalay ood kusoo xoogiyo xarig beeshay dad kalaa janno la aaday wixii aad kusoo tiiriya tacab beeshay dad unbaa janno la aaday waa dadkaa eedda ka gashay dadkaas iyaga dembigoodiina adaa lagugu rararaarad la aaday bal khasaare ka daran ma garanaysaa waayahay dembi adigu aada gelin adiga lagugu raray dembigii ninkaasi sameeyey beentuu sheegay adiga lagugu raray wuxuu xaday adaa lagugu raray sa adaa idna ka seexaday ama sii dilay dembi qof kale galayna aduu naar la aado xasanadaadiina qof adu qof kale janno la aado khasaare ka daran lama arke falaa tadaalamu addooma haysdulminina waa sidaas le maalintaas qof kuu damqanaya lama arkeed aabbaha haddaad dembi eed ka gashay kuu damqan maayo hooye kuu damqan maayo rajo lagama qabo waa wiilkaygii hala daayo iyo gabadhaydii maanta hala daayo hadhihi ma qofna eh qofkii xoogaa yar kuu hela harda fukaase ilmaha ku day maayaan qofku jeclaa iyo qofkuu dam qof walba macnaha nacayb lagu qabo lagu macnaha lagugu damqan weyn maaye qof walba waxaa ku ku barogaraansan abayow saad adigu ku badbaadaa likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nun yuqnih qofku markuu badbaado isagu janno tago inuu fakero yidhaahdo ilaahu rabbiyo hebelaa iga maqan allo hebeliisa badbaado waa dhici karta lakin horta isagu ha badbaado si uu ku badbaado adiga kaa furana maryaha haddaad ad xoogaa adduunye ka qabtay qaan haddaad ka lahayd waa sidaas weeye marka yaan hadhow si yaan lagaa furan maryo kaleo lagaa furan lama arka waa camalkaagiyaa lagaa furan camalka yaan lagaa furan iska daa khalqi ilahi wuxuud owdaa wajacaltuhu dulmigii waxaan ka dhigay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimay falaa tadaalamu an isdulminan yaa cibaadiya addoommaygii kullukum dhammaantiin daallun mid dhunsan baa tihiin can ilhuda hanuunkaad ka dhunsan tihiin ama kaafilun can ilhuda hanuunkaad hilmaansan tihiin ilaa man hadaytuu qofkaan hanuuniye ma ahee qofkii aanan hanuunin waa hilmaansan yahay dalaalkan waa un macnaha hilmaansanan qofkii aan alla hanuunin hanuun wuxuu yahaba ma ogaba inuu hanuun jiroba ma oga in ilaah jiraba ma oga qofkaan alla tusin ilaah inuu jiro iyo in hanuun inuu jiro iyo in camal fiican jiro iyo nebi inuu jiro iyo diine inay jirto qofkaan alla ogeysiin waaba kaafilun can ilhuda fastahduunii fastahduunii iga hanuunin dalba ahdikum aan idin hanuuniye yaa cibaadi addoomaygi kullukum dhammaantiin jaayicun waad gaajoontiin ilaa man adcamtuhu qofkaan quudiye ma ahee fastadcimuuni iga quudin dalba udcimkum aan idin quudiya waa sidaas weeye ilaahay unbaa quudka bixiye cid kale ma bixin karto ilaahay weydiiso waa sidaas waay ilaahayow quudi sii dheh waxa macnaha aada u baahan tahayo ilaahay waxaa la yidhahdaa laba quudaa qofka u baahan yahay oo uusan ka maarmaynin labadaba ilaahay hadda weydiisee mid waxa weeye quutul ashbaaxa la yidhaha jirkaan unbaa cuna oo ku nool jirka unbaa ku noolaan rabaa cunitaanka iyo cabitaanka jirkaan ka maarmin ilaahay weydiiso mid kalaa jira waa quutul arwaax macrifada ilaahay iyo cilmiga naafica iyo khayrkaas ilaahay waa quutul arwaax ruuxdaa ku noolaata qofku hadduu cunno ka dhergo oo cabitaan ka dhergo asii uu jaahil yahay eber ruux baktidaa ku jirta jirkiisaanaaba qabri ahoo ruux baktidaa ku dhex duugan wey magarad ruuxda cunitaan iyo cabitaan kuma noolaatee cilmi iyo macrifay ku noolaataa marka waxaad weydiisataa labadii quud oo quutul arwaaxi iyo quutul ashbaaxi ilaahay asagaa labadaba bixiye labadaba waa ka gaajoonnahay haddon alla na siine ilahu na sii aan dhahno ilahu na sii waan idhi yaa cibaadiyi addoommayga kullukum dhammaantiin caarin mid gaa mid arradan baa tihiin oo amase dharkii oo waxa cuyuubta xisigaa lagu qarsanayay iyo cuyuubta baatinka kuwii lagu qarsanaya labadaba waad ka waad ka arradan tihiin ilaa man kasawtu qofkaan marashiyeysiiye moogiye fastaksuuni iga marashiyey iga marashiyeen dalba agsikum ama ogsikum aan idin marashiyeysiiye weydiista aan idin siiya aratirkaas ceebta muuqata iyo ceebta qarsoonba lagu qarsado ilaahu nasi yaa cibaadii addoomahaygu inakum adinku tukhdiuuna bileyli wanahaari hameenkiiyo maalintaba waad gaftaan waa labadaba dembi le waa la daldalaya ilaahay qofkuu dhowro moogiye waana aniguna akfiru dunuuba dembiyaalkaan asturaa jamiican wada jir xaaliyiin baan asturaa ee fastakfiruuni iga dembi asturi dalba akfir lakum aan idin dembi asture ilaahu noo dembi astur waxa weeyaan dembigu laba qaybood markaan galno qofka ilaahay hadduu u dhaafayo laba qaybooda dhaafitaankii noqdaaho mid waa kufraan iyo kufraan waa isku mid alkufraanu almakfiratu iyo walkufraan waa isku mid waa satru dunuubi way dembigii warqadii malaa'igtu ku qortay isagoo ku qoran ala asturaya waxba la arki mala macnaha weeyaan malaa'igtii xataa qortaan ujeedinoo laga qarinaya waa loo dhaafay qofkaas mid kasii xeel dheeraa jiro oo waa cafwu dunuubi oo maxwi meesha dhan ba in laga tiro marka aniga unbaa dembiga asturaa dembigii haddii ilaahay kuu asturay oo malaa'igtii soo qortaba ay arki weyse qaan lagu haysta maaha waa lagu dhaafay wa ee iga dhaafi iga dambe asture dalba afir lakum aan idin idin astura ilaahu noo dhaaf yaa cibaadiya addoommahaygiyo inakum inakum idinku lan tabluquu ma gaari doontaan durii ama darii dhibkayga ma gaari doontaan oo fatadurunii markaas fabisababi buluuqikum durii inaad dhibkayga gaarteen darteed markaa tadurunii aad idhibtaan walan tabluquu ma gaari doontaan nafcii dheeftaydiiyo fatanfacunii fabisababi buluqi buluuqikum nafci inaad dheeftayda gaarteen markaa darteed tanfacunii aad anfacdaan wa sida waa jawaabkii midaan yeefaya awooddaas ma yeelan doontaan ilaahay wax dhib gaarsiin karaahi ma jiro wax dheef gaarsiin karaahina ma jiro de waa khaaliqiyo isagu macnaa waxa weeyaan wixii makhluuqa unbaa dhib iyo dheef gaaraane khaaliqa dhib iyo dheef ma gaaraan yaa cibaadiya addoommaygiiyo low anna awalakum kii idin horreeyey wa aakhirakum ka idinkugu dambeeyey wa insakum dadkiinni iyo wajinakum jinnigiina kaanuu hadday ahaadaan calaa atqa calaa mithli taqwa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii midka ugu alla kacabsiga badan alla kacabsigiisoo kale haddaad ahaataan ninkaasoo waaxidin mida ninkaasoo minkum adinka idinka mid a maa zaada daalika taqwadaasi ma ziyaadinayo isugu tagteen fii mulkii aniga cadamadayda iyo weynaantayda iyo sharaftayda shayan waxba ku ziyaadi maayo yaa cibaadiya addoomaygu law ana awalakum kii idin horreeyey wa aakhirakum kii idinku dambeeyey wa insakum wa jinakum jinna iyo insi kulligiin kaanuu hadday ahaadaan calaa mithli calaa mithli fujuuri afjari qalbi rajulin nin qalbigii midka ugu daaca kabax badan daaca kabaxiisoo kale haddaad hataan ninkaasoo waaxidin mida ninkaasoo minkum idinka idinka midi maa naqasa daalika fujuurkaas aad samaydaani ma nusaaminayo min mulki aniga cadamadeeda iyo sharaftayda shay an waxba ka nusaamin maayo yaa cibaadiya addoomaygi low ana awalakum waakhirakum ka idin horreeyey ka idin dambeeyey wainsakum jinigi wa jinakum haddaad jina iyo insiba qaamu hadday istaagaan fii saciidin waaxidin hal banaan hadday istaagaan bakad meelah oo fasa'aluunii ay waxay weydiistaan oo fa acdaytu kulla waaxidin minkum mid kasta oo idinka mid aan siiya mas'alata wixii weydiisto maa naqasa daalika waxaas aan bixiyo ma nusaaminayo mimaa cindii agteeda wixii aaday ka nusaamin maayo ilaa naqsan nusqaan moogiya naqsigaasoo kamaa yanqusu ilaa naqsan oo mithla mithla maa yanqusu inta uu nusqaam nusqaamiyo oo kaleeto ah almiqyadu aalatu tolidu intay nusaamido oo kaleeto albaxra badda ay nusaamiso idaa udkila haddii la geliyo albaxra badda idaa udkila huwa miqyadka haddii la geliyo albaxra badda haddii la geliyo albaxra labada ficil baa ku tanaasucaye ilaa naqsa nusqaan moogi wax kalama nusaaminayo naqsigaasoo kamaa yanqusu mila mithla ladii haddaa rabta dheh mithla ladii naqsigii oo kaleeto ah yanqusuhu ladiga uu nusaaminayo almiqyadu badda ay nusaaminayso alba almiqyadu aalatu tolidu ay ka nusaaminayso albara badda ay ka nusaaminayso idaa udkila almiqyadu haddii la geliyo albara badda yaa cibaadiya addoom waxba wax meeshaas wax naqsi imaan maayaan yaa cibaadiya addoomaygiyow inamaa hiya qisadu waxay tahay acmaalukum acmaalyaalkiina uxsiihaa inaan koobayo lakum adinkaan idiin koobaya waa la tira koobaya acmaashii shar iyo khayr waxyaad uma uwafiikum waxaan idin waafinaya iyahaa acmaashii ee faman wajada khayran qofkii waxsan lagu abaalmariyo falyaxmid illaaha ilaahay ku hanuuniyey ha ilaahasa ku mahadiyo oo ka aqbalay waman wajada kayra daalika waxaan fiicnayn khayr waxaanayn qofkeela waa share falaa yaluumana yuuna dagaalin ilaa nafsahu wax aan naftiisa ahayn yuu dagaalin ilaahay eed kama gelin ilaa maaa waxaan iyo qalaf qalaf iyo halkaasi aadin adiga eedda naftaada iyada unbaa eedda gashay marka iyada un la dagaal leh waa sidaas alxadiidu alkhamisu walcishruuna xadiidka shan iyo labaatanaad marwiyun can abi darin saxaabiga abi dar alkifaari la yidhaha baa laga wariyey mar kale radia allahu tacaala canhu aydan abi dar baa waxaa laga wariyey ana naasan dad oo min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga asxaabtiisii dad ka mid abaa qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabtii rasuulka dad ka mid abaa waxay yidhaahdeen waa fuqaraau lmuhaajiriin naaskaasi ogow raggii asxaabu sufada ahaayee balbalada joogi jira masjidka laasimi jira xirfadoodu ay labada ahayd ima atacallum inay wax bartaan waa ima aljihaad faqad saddex shay saddexaad ma lahayn inay wax baranayaan iyo inay jihaad ku jiraan waxaan ahayn shaqadoodu maysan ahayn dadkaas qayb ka mida ba naas oo min asxaabi nebiyi ka mida waa raggaasa yaqaalo waxay yidhahdeen linabiyi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxay u yidhahdeen ogow nimanku ma ma wada imaane qawlka waa nimay soo fareen ogow hal ninaa warka keenay ee kulligood waxaa loogu tiirinayaa ninka way soo wada farteen uka yeelay nabiga fartintaas waxay dadkaasi yidhahdeen ya rasuul allah ilahi rasuulkiisa iyo dahaba waxay la tageen maxay ahayn asxaabta rasuulku dad nabiga ku buuqa ma ahaynoo nimanka inta wada yimaadeen mar kaliya qawlka yow lama wada dhihin waa ida darre mawtasaas lama ogole ninkaan ina manaa waa waray go-aanay kusoo tashadeen nin aana loo soo dhibo nin keliyaa nabiga u keenay qaalo waxay ya rasul alla rasuulkiisiiyow dahaba ahluduhuuri hantida badan nimankii u saaxiibka ahaa alamwaal alkaiira hantida badan nimankii lahaabaa waxay la tageen bilujuuri ajriyaalkiiay la tageen mana ahan ogow xasade oo nimankaas xoolaha in laga qaado inay rabaan hamoodin raggaas niman xasad ka hufanay ahayn alibda way waxay rabi lahayn waxa nimankaa la siiyo ajriga la siiyey oo kale inay helaan maalka la siiyey oo kale inay inta helaan nimanka xoolaha laga qaado cayr hanala noqdeen wuxuu ma ahan nabi allow anaguna aan xoolo helno aan ajrigoodoo kale kasbana sidoodo kale inta wax barwaaqo u samaysane waa sida dahaba ahlu duhuuri antidooda nimankii laaba waxay la tageen bilujiri ajriyaalkii la tagana yusalluuna way tukanayeen kama nusallii saan u tukano wayasuumuuna waana soomayan kama nasuumu saan u soono wayatasaddaquuna markaabay waxay sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim intaas markaan ka midoona labada qoobe qaybada horeyso soom iyo salaad xoola kuma xireen mogti qofkii cayr iyo qofkii xoola waa wada la imaanayaan markaan intaas aan mushtarak ku noqonay wayatasaddaquuna waxay sadaqaysanayaan oona dheer yihiin bifuduuli amwaalihim maalyaalkooda wixooda dheeraadka marka waxay sadaqada ay sadaqaysanayaan ama naftooday ku sadaqaysanayaan ogow ama keyrkooday ku sadaqaysanayaan naftooda waxay markay nimankaas nin qofku sadaqu la baxaya naftiisuna ku sadaqaysanaya waa ku xajinaya ogow cidna uguma ixsaan samayn isaga naf ixsaan ku samaysta keyrkiisuna ku sadaqdana waxa weeyaan zakadii iyo bixiyey iyo haddii alla ku reeya muwaasaad qofuu xoreeyey iyo qofuu xoola siiyey iyo waa kaasa waxbay maalkooda intii baahidooda ka dheeraadka hayay sadaqaysteenoo calaa anfusihim wa calaa hayrihim qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen sa intaa markay yidhahdeen qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi awalaysa shaanu miyuusan arrintu ahayn qad jacala allahu lakum ilaahay adinka inuu idin yeelay maa shay tasaddaquuna aad wax ku sadaqaysataan waxaad adinku maa shay tasaddaquuna aada sadaqaysataan war maa laydinsiin waxaad sadaqataan jawaabtii marka maya iyo haaba intaan la gaarin nebigaa baraya oo adinku miyaa waa nimankaas waxaad uga daba tagtaan laydin hayaawa riwaayo xadiidka riwaayooyinkiisa ka mid ahay ku caddeedo ma idiin sheegaa waxaad raggii idinka horreeyey oo idinka hormaray oo khayrka idinkaga hormaray uga daba tagtaan dadka aan khayrkaan samayna aada uga hormartaan oo cid idinla mid noqonaya aan la arkayn laydinkamad daba tegayn ilaa qof camalkaas oo kale inta sameeya xoogaa kusii dara moogiya taas ma idin sheegaa huy alale noo sheeg ina bikulli tasbiixatin subxaana allahi dhammaanteed ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo wakulli takbiiratin allah akbar dhammaanteed ku sugnaaday sadaqatan sadaqo wakulli taxmiidatin alxamdu lilahi dhammaanteed alla mahadin kasta ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo wakulli tahliilatin tawxiidsi kasta ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo wa amrin wakulli amrin fariibtaan dhammaanteed bilmacruufi macruuf laysfaro dhammaanteed ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo wanahyin wakulli nahyin reebitaan walba oo can munkarin xumo layska reebo ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo kulligood is waxaa leeyahay cadfa macmuuleyni laba macmuul oo laysku laysku cadfo weeye oo calaa caamileynina waa la odhan karaa calaa caamilin waaxidin hadda noqon karta innaa meesha ka wada odeedhe sidaas weeye marka waxaa tidhahdaa markii aan kala goynay laba macmuul noqona lakin hadda hal hal caamil ina ina keliya meesha shaqeysa wa kulli wa nahyin can munkarin wa fii kulli nahyin can munkarin munkarka xumo kastoo layska reebo ayuu ku sugnaada sadaqatan sadaqo wa fii budci axadi fii budci axadikum ragaa marka lala khidaabayee ogow hadda nin budcina ma lehe sayta haddaad dhihi lahayd waa aalada dumarkaa budciga la yidhaahay nimanaan warka dacwada keenteen mudaafaa qadaran wa fii budci xaliilati axadikum midkiin haweentiisa aaladeeda ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo haddaan hore cadaf ku cadafna wey wa fii budci xaliilati axadikum midkiin haweentii u xalaasha ahayd aaladeeda ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo waa macnaa waxaa weeyaan fiidu markaa sababiya noqonaysa waxaad tidhaahdaa fii budci bisababi bisababi isticmaali xaliilati bisababi isticmaali budci xaliilati axadikum midkiin haweentiisa aaladeeda isticmaalitaankeeda ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo waataaba intii horeetoo dhan waxa weeye wax macquul ayagu ay aqbalayaanoo suuragal aheed aheed xabadaanay la yaaban yihin waxaa kaloo la yidhi maba la yaabane istidhaar waa ka rabaana waa la yidhi wax ku cusubay aheedna rag ay yidhahdeen muxadisiinto tanay la yaabeen say ku dhici kartaa waa la yaaban yihin reerna waxay m istidhaaray ka rabaan masalada sii hubsadaanay ka rabaan qaaluu waxay ya rasuul allah ilay rasuulkiisiiw ayaatiima wuxuu la imanaya axaduna midkiin shahwatahu ma ijtihaadiisii wixii naftiisu danaynaysuu la imaanaya shahwadu waa danaynta rabitaankiisii miyuu la imaan oo dhumaashowga nafta aad danaynayse wayakunu lahu axadka ma waxaa usugnaanaya fiiha shahwada dhexdeeda ajrun ajrina ma ka helaya waaba cajaa'ibe ala rasuulku marka wuxuu yidhi meel dhowuu ka tusiy ahey ma dhihine si sahlan waxaa weeyaan dadkii markay warkaan keeneen oo su-aashaan keeneen nebiga asxaabta waa moogtahay mas'alada keliya in la bara maaha horta waa mucallimkii ummadda maxamudyada mucallimkeedii weeye saxaabadu awalan mucallimkooduu ahaa raggan uu mucallimka u yahay aa nebigu mas'aladan inuu u sheego iyo wax ka dheeraad uu baraya ogow laba shayba meeshaan jumlada soo socota oo qaalada ka dambayda lagu baraya ahey waa lagu barayaho ajriyaa laga helaya waa masale rabeena mogta waa lagu baray mid kalea loogu darayaho asxaabta wax qiyaas la yaraha la baraya shaygaan shaygaan uga qiyaas qaado xumaan iyo xumaan samaan iyo samaan xaggii xagga qiyaas buu dadka baraya ara'aytum bal ka shee bal iga warrama anabigu ka sheekeeye law wadacahaa axadku hadduu shahwada dejiyo fii xaraamin hadduu xaraam deji lahaa maka farji aan u banaanayn hadduu shahwada geyn lahaa akaana calayhi dushiisa ma ahaadeeno fiiha shahwada dhexdeeda wisrun dembi uguma ahaadeeno ha weeye wa iska cadday jawaabtii fakadalika waa qiyaaskiisa soo arki maysa fakadalika sidaas oo kale unbu idaa wadacahaa shahwadii hadduu axadku dejiyo fi lxalaali farji xalaala hadduu dejiyana kaana lahu ajrun ajriyuu ka helaya waa ka sidaas le weeye ma garatay ahay allahu alayhi tuglan marka qiyaaskii asxaabta nabigu baray sala allahu alayhi wasalama mas'ale kastaba midii laguu sheegay keliyaha ahayne ta la midka uga qiyaas qaaday way ma garata oo weliba waa laba shay oo sudiidaha la isaga qiyaas qaatay o laba mutamaathilayna ma ahan mutadaadayn waayo xalaal iyo xaraama la isaga qiyaas qaatay meel xalaal hadduu la aado soo kuma dambaabin xalaashan ajrigu ka helaya laakiin xaraamtu niye ma rabto xalaashu saniyey rabtaa ha ogow intaasuu kala badanaya haduu meel xaraama la aado isagoo niyeysaniyo hadduu niyeysta waxba kala waa isku dembi laakiin hadduu xalaasha markuu haweentiisii iyo addoontiisii iyo markuu ninku isticmaalayo haddii uusan niyo fiican oo saalixaa lahayn icfaafu nafsihi naftiisa inuu dhowro oo naagaha islaameed fiirfiirinteedii ka deeqo icfaafu xaliilatihi islaantiisa inuu deeqdo nimanka islaameed inay fiirfiiriso inuu ka deeqo macnaha waxaa weeyaan welad saalixa baadigoobidiisii aad welad saalixa oo ku anfacda aad heshid takhiiru sawaadi lmuslimiin islaamka aad badidid oo taran fiican oo muslima meesha ka yimaado niyooyinkaasuu ajri ku hela hadduu niyo la-aan hadduu iska yidhahdo biyaha iska bixi keliya suuliya kusoo qaadisoo kale qiima male waba ajri ka helmayso wax halna ajri male niyay rabtaa xalaasha marka marka ajri ka helayso inaad nebi maxamed jamaciisa badiso nebi maxamed garabkiisa badiso niyeyso oo sawaad lmuslimiin aad badiso nebigu waa ku faanaya jamaacada muslimiinteed fa ini mubaahi bikum ulum asagaa yidhi ama waxa weeyaan inaad walad saalixaan nebiga manaha inaad jamaacadiisa badiso iyo muslimka inaad badiso xataa ha uqasdina cunug adiga ku anfaca walad saalixa ama naftaada aad ugu dhowrsanaatid islaantaada iyadoo aad nimanka ka deeqdid niyadaas haddaad hesho baad ajri ka heladin kale sidaa le weeye wuxuu yidhi abidar waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ana naasa dada min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam fuqaraa almuhaajiriin rag kamid aba qaalu waxay ya rasul alla linabiy waxay yidhahan sala allahu alayh wasalam nabigu waxay yidhahan yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisu yodaa waxay la tageen ahludotoori hantida badan nimanka saaxiibka waxay la tageen bilujiri ajriyaalkay qaateen yusalluuna waa tukanayeen kamaa nusalli wax sidaan u tukanayna way macnaha say u qaateena meeshay ku jirtay mogtay say nimanku ajriga ula tageen keligood waa sidaana yusalluuna kamaa nusalli saan u tukanay u tukanayaan wayasuumuuna kamaa nasuuma saan u soomnay u soomayaan marka waxa weeyaan xadiidka riwaayadiisa kale oo meesha aan sheegayo wixii ku caddeed oo soo idinma sheego waxaa dadka uga hormartaan dadki idinka horreeyeen aad uga daba tagtaan wax idin la midanayaan aan la arkayn ilaa qof camalkiinoo kala sameeya maahan ba idin sheega riwaayadaas waxaan ka qaadanaynaa nimanku tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo wixii ay sameeyeen waxaas nimanku ay nimanku samaynayeen inay raggaan uga daba tageen haddana ay uga hormareen waa sida ila ku caddeeya moogta intaysan sidaa samayna nimankaana wax la dheeraayeen markaasaa waxay aimadii waxay culimmadu waxay tartansiiyeen laba shay oo riwaayadaas marka aad fiiriso weeye ogow alghaniyu shaakir iyo alfaqiiru saabir kaa fiican alghaniyu shaakir hantiilaha ilaahay ku shukriyey iyo alfaqiiru saabir alghaniyu shaakir adduunka in laga helaya anu hadda ilma aha hadduu hadda jirana kulli waa naadira lewa dadka xoolaha badan haystaahe haddii hadda la helo soomaali maaha caalamka dhan laga helo dad hanti badan haysta laga helo ani aqniyo noqon kara inay ani oo macnaha xoolo badan dad haysta haddii la helaan rabaa inay qani yihiin waraa ku jira qofku haddii waxa uu haystaa aysan xalaalayn faqiir le way ogow cirka iyo dhulka inta ku jirto oo dhan cirka iska dhaafo dhulka cir lama aadi kare dhulka waxa jooga oo dhan hal nin hadduu booriyo oo dhaco dadka xoolaha ka dhaco faqiir le waaye nin sadaqada waa ku baxay zakada waa la siinaya qofku hadduu xoolahan u haysto khiyaano hadduu ku soo kasbay dadaan macnaha hadii la kuri agoonaan quudinaya inta yidhahduu xagga u leexsaday masaajid aan ku dhisaya iyo been iyo qof husira iyo khiyaano iyo caqad xaaraamha booliya iyo hadduu kusoo kasbay ama wax lasoo dhacayo wax lasoo xada ay yihiin qofkaa faqiir eber dirham iyo diraan kaba dha waa cayr sabool waa marka dad badan oo xoola haysto cayraa iska jira ogow markii sharciga loo fiiriyo qofku waa hani waxaa la dhahaya xoolaha uu haystaa ha badnaadeen xalaalna ha ahaadeen xaraam weligeed hodan laguma noqdo marka haddiiba la helo alghaniyu shaakir haddii la helayo horta qof marka hore hani noqon kara haddii la helo oo xoolo badan haysta oo qofku markii cumru qaalibkiisa xoolahan uu haysto loo qaybiyo ayadoon macnaha lala rabxin oo la gegedinayn inta ay yihiin markii cumrulqaalibkiisa inta ka dhiman markii loo qaybiyo asaga iyo dadkiisa waxaa ku soo aadaya maalin walba intii ku fileed xoolana waa kasii dheeraad noqonaya xoolihiisi haddii cumrigiisa cumrulqaalibkii waa lixdan iyo saddexdii sano hadday uga dhiman tahay labaatan sano haddii toban uga dhiman tahay wixii intii uga dhiman haddii xoolihiisa loo qaybiyo iyadoon la rabxin oo la gegedin yaa maalin walba asagiyo dadkiisa kifaayadeeda markii meel loo dhigo oo aan xooli lagadimaayo a wax kaa usii haraya qanikaasaa la yidhaha intuna xalaal u tahay horta si lagu heli kara adugu raadi haddii ninka xoolahaas le la helo xalaashaas le la helo inuu shaakir noqdaa war ka taagan yahay suu shaakir ku noqonaya wuxuu shaakir ku noqonayaa adaa-u kulli xaqin calayhi lidilxaqi xaq kastoo lagu leeyahay inuu inuu bixiyo inuu qaraabadii xidhiiriyo masaakiinta inuu xidhiiriyo deriska inuu xidhiiriyo carruurtiisi iyo dadkii waajibka ku lahaa inuu xiriiriyo acmaashii ku waajibto o dhan inuu la yimaado zakadii iyo xajkii uusan waxba baajin icdaau kulli dii xaqin xaqahu cid walboo xaq lahayd inuu xaqiisa siiyo wuxuu ku noqonayaa shaakir horta qaninimadu xooluu ha bateen way xalaal ha noqdeen shaakirnimaduna cid walboo xaq leheed ha sii xaqiida ha sii hadna arkay dadka iyagoo xoolo badan haysta ama xalaal hau ahaadeen ama xaaraam hau ahaadeen hadda dadkii xaqa kulahaa agtooda ku baaba'aya gaajo u rafaadaya qofkaan cuuryaankaa hoon shaqaysan karaynin dadka cuuryaamiintaan hoon shaqaysan karaynin oo waxaana la siiyoy qadahana laka bixiyay dhahaya sharci ahaan dadka hantiilayaalkaha biilkoodu saaranya inay cidna baryaan maaha waa waajiba ogow sunno maaha waajib ma ahan sadaqa lagu sadaqanaya maaha waajib hantiilaha waxaa ku waajiba kan cuuryaankaa inuu biilo waa isku reer maahe ogow adeerkiisaa dhalay ma ahan isku jinsi nebi aadam ka sokay nebi nuux ka sokay isu soo dhicin hadday han dhalashada midkaan cuuryaankaahi waajib uu leeyahay we qofkii dan caam oo islaamka ka dhaxaydahayda cilmiga waajibkaa qofka dadka barayaahi kan hantiilaahu waajib kuleeyay biilkiisa kuleeyay cilmiga waajibkaa qofka baranayaahi biilkiisa hantiiluhu kuleeyay barya ma aheed de waajib farad salaad salaad sidoo kale usaaranta waa farad sida salaada u saaran tahay dad badan oo waxaa jira hadduusan qofku shaqaysan karinoo ama maskaxdu eber tahay oo qof waalan yahay ama addimihiis iyo xawaad xubnihiisii ay eberyihiis oo shaqaysan karaynin biiluu leeyahay o daduu ku leeyahay qaraabadii iyo la aadi maayo ogow qaraaba dadkii ula sananta hadduu qofku sakiirnimada ka soo baxo qofku qof weyn hadduu noqdo qaraabadii xagga iga dhige hantiilayaalkaa la saaraya biilkiisu saaran yahay horta marka hore bankiga islaamka la saaraya haddii la waayo banki islaamka oo oo xiriir nidaam leh haddii la waayana hantiilayaalkuu saaran yahay xaggii xaggan u dhaafi maayo dadkaas iyaga macnaha aan isku filayn oo aan shaqaysan karayn ama maskaxda cuuriyaan ha ka aadin xubnaha cuuriyaan ha ka ahaadeen biilkoodu hantiilayaalku saaray alberina waa la weydiinaya qiyaam salaada sida si loo weydiinaya loo weydiinaya dadkaas danta caamka dadka islaamka ka dhaxayda hayda maalan qaaliga aan mushaar ka qaadan qaaliga dawladda oo aan mushaar qaadan biilkiisa iyagu saarayn hadduu mushaar qaato dawladdu kuleeyihin ninkii dan caam haysta ninka muftiga ah oo kale oo aan mushaar asaguna lahayn ninka dadka cilmiga waajibkaa baraya iyo kuwa cilmiga waajibkaa baranaya intaa biilkooda hantiilayaalkii saaranya marka waxa weeye ani anigii xoolo badan ha yeesho xalaalna ha u ahaadin uu qani ku noqdo shaakirna muxuu ku noqday ciddii xaq leed hasiiyo xaqeeda lama arko marka hadda haddii in la arkay umaleyma lakin low haddii la helo qanigaa shaakirkaa la helo faqiirka saabirkaa iyo asaga kaa fiican faqiirka saabirkaa waa ninkaan wax xoolo hayn saabirnimaduna waxay tahay waa ku qanacsan yaha baahidiisa di maradu ka dildilaacdo b maxay ku dhacdo ma mara la isiiya madha ilahu maxaad mara iigu diida dhihima cataabi maayo dadka baryi maayo bes waa iska qanacsan ya yaa arkaa inkaar u qaba kaas waa wax iriiriya hadduu maanta qado berri qado saa dambe qado bis wa iska qanacsan yahi war cunaha laysi wa iga cadday dhihi may naftu hilaf gaajaha wa tiraad ku qanacsan yahi raalliguu ku yahay haddii ilaahay gaajo ku dilo iyo haddii alla dhalo ku dilo isaga mid ah faqiirka saabirkaah waa ninkaasi wax jazica ma leh iyo qanigaa shaakirkaah kaa fiican ah imada isku khilaafa suufiya waxay leeyihin faqiirka saabirkaha fiican saadaadtu suufiya waxay yidhahdeen faqiirka saabirkaaha fiican sababtuu ku fiicnaanayaahina waxay tahay nimankan saxaabadu waxay yidhaahdeen yusalluuna nimankan hantiilayaalka waa tukanayaan kamaa nusalli waxay moodeen salaadoodu inay isku mid tahay mana isku mid ahan wayasuumuuna kamaa nasuumu inay soomkiiyo soomku isku mid yahay moodeen mana isku mid ahan inaysan isku mid ahaynna xadiidka riwaayada kaleeto aakhirkeeda laga qaadanaya hay yidhahdeen suufiya waxay yidhahdeen mar dambe intaa saabtii soo noqdeen waxay alow walaalaheenkii hantiilayaalkaha way maqleen dikrigii aadna farteen ay maqleen markaas iyaguna dikrigii sameeyeen xoolihiina weli waa nala sii dheer yihiin markaas anag wuxuu daka dalika dalika fadl llahi yu'tii man yashaa waxay saadaatu suufiya ismu ishaaradaas u celiyeen dalika ismu ishaarada waxay noqonaysaa camalka ajriga aad ka helaydaan adinku tasbiixdan iyo taxmiiddaan iyo salaadaan iyo soomkaan ajriga aad ka helaydaan war waa fadlullahi iyo yu'tiihi man yashaa adinka waxaa laidin siiye nimankaas la sii maayo ajriga inay sidaas tahay ina xadiid kaleetaa laga qaadanayaayo qofka dadku isku iyagoo isku camal sameeyo camalkoodu ikhlaas iyo si kale isaga mid yahay aysan isku mid noqonayn wuxuu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam ma idiin sheegaa huu yidhi hal shilin oo boqol shilin ka hormaray oo wada xalaal kulligood ah boqol shilin oo xalaaloo nadiifa oo hal shilin oo xalaalihi ilaahay aqbal ilahay agtiisa laga aqbali okaaday ma idiin warramaa huu yidhi dirhamun sabaqa mi'ata dirhamin waa nabi allow say ku dhici kartaa bal arrintaas noo war wuxuu yidhi shilinka boqolka shilin ka hormaray waxay tahay nin baa wuxuu lahaa xoolo badan lahaa cid in wax la siiyo ku habaan u arkay markaasuu intu meeshaan gacanta geliyu soo cantoobiyey gacantuu meeshaan inta geliyu soo cantoobiyey meeshaan wixii yaallay nin dad xaq kulo dad wax su-aalan dad baa wax su-aashay hanti badan u haystay qofkaan wuxuu soo cantoobiyey waa iska siiyey wixii soo cantoobiyaa boqol noqday wax baahiya uma qabo in wax ka bax wax ka baxeenba ma moodo xoola inay ka tageenba ma moodo xoola inay ka tageenba ma moodo wax baahiya uma qabo nina nina laba shilin u haystay labadii shilin oo hal la baxay xukan kale u galaa inkaara ku dhacday halka kale qada quraacna uma ficla qadana uma ficla hal labadii shilin haysto mid bixiyey kan kale waxba uma galo halka baahidiisa iyo si fiican u muuqanaysa mogta inta xisaabtan wuxuu yidhi saaka inaad labadan shilin ku qadiy ku quraacato iyo inaad ilaahay agtiisa mid geysato wal mid kale aad shoo kofishaa ku cabtid alla yidhi akhiradaa kuu daran halkaa shilin ilaahay wuxuu ka aqbali oo kaanaya boqolkii shilin ma garata kanaa wax badan wax badan bixiye ogow shilinkan waxba ma gale wax dhal wax yar buu galaa oo aan qiimo lahayn wax yar xiro nacnac wax weyn ma goynayo maca dalika isaga aqbalka ku dhawaanaya say ixtiyaajada labada nina sida kale ogow ninkaan marka saboolkaa waxa uu la camalka uu la imaanayahay kan hantiilaha camalkiisa waa ka fiican yahay xadiidkaa ku cad soo arki maysa xoolo wada xalaalay bixiyeen ilaahay dartiisa u bixiyeen midkaan yar uu la baxaana aqbalka ka hormaray ilahay ka aqbali okaad marka ninka saboolka camalkiisa kana fiican waxay kale kusi kala fiicnaanayaan la yidhaha ninkan oo oo oo nimankaan saboolka fuqaraa lmuhaajiriin oo kale oo alfaqiiru saabir nimankaasa la odhanayaa nimankaasi marka waay ay wax camalka ay la imaanayaan ikhlaas iyo khushuuc aysan kuwa kale la imaan karin inay kula imaanayaan ilaa xirfada shuqli maysa ogo dukaan ka fakeri mayaan beer ka fakeri mayaan bakhaar ka fakeri maayo biil iyo qalab qalab kale ka fakeri maayo macallaahi buu mar kasta yahay qalbigiisu ilaah lee ku xihan yahay ninkaanse laakiin intuu ilaahay xasuusta wax yar ee noqonaysa dukaankii iyo beertii iyo faker qalaf qalaf xaggaasuu ku ordaa ma garatayo asuu xataa subxaan allahi subxaan allahi isagoo kaafil u dhahaya kani isagoo dukaan ka fakeraya subxan lah kana markuu subxaan ilahi leeyahay carabkiisa iyo qalbigiisa isla jira say u tartami karaan suufiya waa faqiirka saabirkaa horeeya nina carabka keliyuu ka wardiyey nina qalbigii carabka ka wada digriga ilahi kala wada yimid waxay leeyihiin muxaditiin iyo fuqahadu laakin waxay leeyihiin qaninkaa shaakirkaa fadli badan suu naftiisiina waa anfa dadka kalena waa anfacay kaas dadkaasuu anfacayo kaa kuwaasuu biila kaas kani camal asaga keliya ku kooban la yimid ninkan faqiirka saabirka kaasi qaniga shaakirkaasi naftiisa iyo qayrkiisba anfa wax ka waa sidaa weeye kasoo yusaluuna raggaani waa tukanayaan kama nusali wayasuumuuna waa sumayaan kama nasuumu wayatasadaquna way sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim maaliyaalkooda wixii dheeraadka abay naftoodii keyrkoodba ku sadaqdeenoo camal saalix oo naftooda anfaca keyrkoodna anfacay la yimaadeen xajkii iyo wixii kale ah cidqi iyo hawlahaas qaala markaasaa rasuulku wuxuu yidhi walaysa shanigu miyuusan qad jacala allahu lakum ilahay adinka idin yeela maa tasadaquna waxaad sadaqaysataan sadaqa maahan xoolo keliyo la bixiya nabigu ku baraarujinaya sadaqa maxaa laga ujeedada sadaqa laga leeya maxay tahay markaa sadaqa la baxayso aad ajri heshayso ma ahan war waxaa ajri laga helaya xoolaha maal la bixiyo keliya maahan ee wax kale ajri laga helaa jira ina bikulli tasbiixatin سبحaan الlahi dhamaanteed تsبيح walba ayuu kusugnaa صدقة صدقة وkuli تكبيرaةi allah akbar dhamaanteed ayuu kusugnaa صدقة صدقة وkuli تaxmiidaةi alxamdu lilahi dhamaanteed ayuu kusugnaa alla mahdi dhamaanteed kusugnaa صدقة صدقة وkuli تhliilaةi twxiidsi dhamaanteed ayuu kusugnaa صدقة صدقة وkuli أمri بmacruufi وamri وkuli أمri faritaan walbo bilmacrufi lsra ayuu kusugnaa صدقة صدقة ajrigiyaa laga hela twaabka صدقada ka leeda kuwaana keli wanahyi وkuli nahyi can munkarin xumo kasta laska reeb ayuu kusugnaa صدقة صدقة وفي bdci أxadiكم wfii wabisababi isticmaali xaliilati budci axadikum midkiin haweentiisa aaladeeda isticmaalideeda ayuu ku sugnaaday sadaqatan sadaqo saas weeye qaaluu markaasi asaabtii waxay yidhahdeen ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiiyow ayaatii maxaa la imaanaya ad axaduna midkiin shahwatow ma rabitaankiisuu la imaanaya wayakuun lahu axadkuma waxa u ahaanaya fiiha shahwada dhexdeeda ajrun ajrun yaa ugu sugnaanaya qaala nabi wuxuu yidhi araytum laga warram low wadacaha axadku hadduu dejiyo shahwada hadduu dejiyo fii xaraamin xaraam hadduu dejiya kaana calayhi miyuusan axadku dushiisa ahaadeen fiiha shahwadaas dhexdeeda miyuusan dushiisa ugu ahaanaynin ama fiiha bisababihaa shahwada darteeda miyaysan dushiisa u ahaanan wisrun dembi fakada ha weeye wa iska cadda jawaabto fakadalika sidaas oo kale idaa wadacaha shahwada hadduu dejiyo fi lxalaali makaan xalaal hadduu dejiyana kaa alla qofka waxaa usugnanaya ajrun ajri aa ugu sugnaanaya su-aala marka meesha ku jirtada su-aasha meesha ku jirta waxay tahay ninkii yaa la yidhi naagtiisa hadduu isticmaalo duca qabtada hadduu yidhahda nooma sheegtay yidhi ajrigu ka helayaah ayadoo ajri ma helayda miyaa dheh waayahay horta sideeda laba dhinac ka fiiri waxay tahay mar gabadhu ajri waa heli dhinac kale markii laga fiiriyana ajri kuma lahan ninku wuxuu ajri uu helayaa dhowr dariiqi ogow aada naftaada dhowrtido adigu waa sidaas wixii meelahaas kale iyo aada fiirfiirilaada ka deeqtoonaati waxaa dhacay nabiga la sheegay nabiga sala allahu alayhi wasalam subax subaxyada ka mid a isagoo madiine dhex maraya ayaa haween ka hor timid markay waxa weeyaan si bareer la-aan ah unbaa ishiisi ugu dhacday nabigu naag islaamad fiirsan maayo ogow waxa weeyaan daymada qofka aad daydahay midna waa camdi midna adoon u bareerinay ishu isaga dhacaysaa haweentii markii ishiisi ku dhacday gurigiisii raggii la socda nabigu isugu yidhi maalan kasoo noqonahay gurigii adoo soo noqday xaggaad nabigu aadaaliy wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam naag meesha maraya inta ishaydu ku dhacday yaa dareen qalbiga gale markaasaa naftayda waxaan u sheegay islaantan waxay wadato taadi waa wadatay ala midii utag waa kaasa wixii tan ku yaala hadday aalad fiican ku taaliya hadday meel hadday qurxoon tahay xaggana waa jiraan bis waa sidaas wey marka ninku wuxuu ajri u helayaa aada naftaada ku dhawrtid ayadu hadday sidoo kaleeto isticmaalka marka hadday u niyeysato aada nimanka islaamaad ka dhawrtaanaati halkaas ajri waa ka heli laakiin ninku wuxuu la dheeryahay aada naagtaada dhawrtid hadduu yidhahdo naagta aad wax ku tartid ajrigu ka heli ninka aad wax tartid ajrigu heli maydo isticmaalka ninka ayada iyada dhinacaas ninka ugu hadday ugu danaydo iyada lafteeda me dhinaca ajri ka helaysaa jirta ninkaaga aad aad u ogolaatid alaabtan hawshaan inuu qabto ajri aad ka heshid ajri uga heli maydo laakiin aad adeecdid ajri u helida shaqada la qabanaya iyada in loogu daneeyo moogiya isaga ma loogu danaynayo ayada waxay dan ahaan ajri ugu helaydaa aad ninka adeecdid hebla saas yeel hadduu ku yidhi haye ninka aad adeecdid ajriya ugu heli laakiin aad ugu danaydid isaga dan ay ugu qabatay ajri uga helima sidaas le weeye kasoo waayahay marka rawaa muslimin xadiidkaana muslim baa wariyey wallahu aclam rabna alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa sayidi lmursaliin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu faina axsana alxadiidi kitaab ullahi wakhayra alhadyi hadyu sayidina muxamadi sala allahu alayhi wasalam محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها قال المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عن خير جزائه الحديث السادس والعشرون حديث لحي لباتنات مروي وحل لقوريي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي أبا لقوريي قال إنه يريبان لقوريي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيره kullu sulaama xubin walba oo minannaasi dadka xaggiisa ka ahaatay calayhi kulligaas dushiisa unbuu ahaaday sadaqatun sadaqa unbaa saaran oo sunno mu-akadah oo laga rabaa kulla yowmin maalin walba ayay sunnadaas sadaqadaasi dushiisa ahaatay yoomkaasoo tadluca ay dhalanayso fiihi yoomka dhexdiisa ashams maalin walba qoraxi u dhalanaysa unbaa sunna sadaqadaasi dushiisa tahay xubinta tacadilu bayna tnayni cadluka garsooridaadiyo bayna tnayni laba qof aada u garsoortaahi sadaqatun sadaqo weeye min baabi tasmacu bilmucaydiya khayrun min an tarahbali sabkun bilaa saabiga adawaadkii oo ka maqan lagu dhalaalin jiray baa ficilka la dhalaalinaya mubtadaa laga rabaa tacdilu ay cadluka garsooridaadiyo bayna tnayni laba qof aad u dhex garsoortaa sadaqatun sadaqo weeye wa tuciinu rajula icaanatuka adiga kaalmayntaadiyo alrajula nin aad u kaalmayso haweenna waa un la to qof aad u kaalmayso fii daabatii daabadiisa ugu kaalmayso fataxmiluhu aada ninka xambaarto calayhaa daabadiisa aad ku xambaarto isagoo fuuli waaye aada saarto aw tarfacu ama aada kor yeesho calayhaa daabadda korkeeda aada u kor yeesho mataacahu alaabtiisa sadaqatun sadaqa waad gaadiidkiiu fuuli waaye haddaad saarto waa sadaqadii ajrigaad ka leed baad ka heli isagoo alaabta saaran waaye haddaad u saartana ajrigii baad ka heli wa kullu khadwatin tilaabo walba tilaabadaasoo tamshiiha aada u soconayso ila salaatin salaada ugu soconayso ilaa makaani salaat salaada meesheeda tilaabo kastood ugu soconaysana sadaqatun sadaqa wey wa tumiidu aladaa imaadatuka adiga dheerayntaadiyo aladaa dhibka aada dheerayso cani dariiqi dadka dhabbahooda inaad wixii dhibaaya ka dheeraysana sadaqatun sadaqo weeye iyaduna waa sidaas weeyo marka nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu noo sheegay qofkii inuu xubno badan leeyahay xadiid kaluu ku sheegay nebigii saddex boqol iyo lixdan xubnood inuu qofku ka kooban yahay baa soo aroortay markii qofku taamil khilqa yahay abuuristiisu ay dhammaystiran tahay ilaahay nicmo uu siiyey weeye marka abuuristaas xubin kastahayba waa nicmaa la siiyey haddana sii baaqi ahaanta ay sii baaqi noqonaysana waa nicmo kaloo alla siiyey ilaahay siinayo aafooyinka in alla ka difaaco aan xubinnana ka talfinin waa waa nicmo la danaynayo ilaahay nicamtaasuu ku siiyey waa inaad marka kaga shukridaa ilaahay xubintaa ku siiyey uga shukri aafooyinka iyo balaayada kaaga ilaaliyey tii horeeto nicmadaa hore alla siintii uu ku siiyey iyo ilaalinta uu ku ilaaliyey haddaad uga shukrido dawaamkii unbay usoo noqonaysaayo waxaa la yidhaha shukrigu qaydun linicmati aluulaa wa miftaaxun linicmati alukhraa ilaahay nicmo uu ku siiyey haddaad uga shukrido middii hore alla ku siiyey waa kuu baaqi noqon waa kuu dabrantaa kaama tegayso mid kalena alla waa ku siinaya furay u noqonaysaa marka nicmadii hore alla ku siiyo xubnahaana waa inaad ilaah uga shukridaa inuu aafooyinka kaaga ilaaliyo wixii hadda ka horreeyey uga shukri hadda kabacdin markaasay kuusii baaqi noqonayaana balaayada lagaaga ilaalin marka qofka haddii la yidhi xubnaha badan uu ka kooban yaho saddex boqol iyo lixdan xubnood uu ka kooban yahay xubin walbana shukri baa laga rabaa ilaahay nicmo uu ku siiyey weeye weynaad uga shukridaa lagu yidhi markaasaa waxaa lagaa rabaa subax kasta maalin walba saddex boqol iyo lixdan shukri baa lagaa rabaa shukriguna waa un camal saalix ood la timaadee un ogow ilaahay darti ula timaadood ilaah ugu dhawaanayso ha lagaa sheego iyo edabdarri xun aysan ku darmin sidaa weeye markaasaa barwaaqaad heshay ee camalka ajriga ajriga iyo hawaabkii ilaah agtiisa lagaa darajay lahay iyo sayi-aadkoo lagugu dhaafay iyo jannadii iyo barwaaqadaasna waad heli xubnihiina waa kuu baaqi noqonaya addoon ilahay ka amar qaataad noqon fiicaniidi ah addoon sayidkiisa ka amar qaata kullu sulaamaa xubin walba oo minannaasi dadka xaggeeda ka ahaatay mifsal walba kala goys walba kala goyska xubin baa ku dhammaatay mid kalena waa ka bilaabataahe xubin walba oo minannaasi dadka xaggeeda ka ahaatay calayhi kulligaa dushiisa unbay ahaatay sadaqatun sadaqa unbaa laga rabaa waajib ma ahe waa sunno mu-akada oo sida kulla yawmin maalin walba ayaa sadaqadaasi dusheeda ahaatay xubinta oo waxa weeyaan kulla yawmin waa daraf weeyo kulladu darafnimay ku nasbisan tahay darafkiina waa kan u idaafaysane waxaa caamil u ah calayhi wixii caamil u ahaa istiqraarkaas calayhi khabarkii bay aheede marka khabarkaas meeshuu ku tacalluqay ku tacalluqi kullu sulaamaa xubin walbo minannaas dadka xaggeeda ka atay calayhi kulliga dushiisa unbuu ahaaday sadaqatun sadaqa unbaa saaran sadaqa unbaa xubintaa dusheeda ahoo sunna mu-akadoo laga dalbayaa kulla yawmin maalin walba ayayna sadaqadaasi dusheeda tahay xubinta yoomka tadluc ay dhalinaysa fiihi yoomka dhexdiisa shamsa qorax u dhalinaysa waa nicmo cusubi nicmo cusub le weeyo ilaahay inuu kuu baaqi yeelay xubintaan oo waagaan kuugu beryey iyadoon alla kaa goynaysan kaa talfina kaa jiisoobin waa nicmo ilahay uga shukri tacdilu bayna itnain haddii markana yidhi xubnahaas tidhada badan ka shukriya oo xubin walbaaba camal saalix ahoo shukrigeedii aada qaabilinaydaan la imaada la yidhi waxaa nebigu noogu daraya salawaat ullaahi wasalaamu calayhi hadaba nebi aad garanayso ra-uufun raxiiman weeye takhiiru duruqi alkhayr wadooyinkii yaana loo badinayaa hoos haddii la saddex boqol iyo lixdan shilin oo kenya subax walba bixe dadkii in badan ma u sahlaalaanayso maba helayaanba intii haysatana waa ku coslaanaya oo waa masuugoobayaan waa lagu dheganaanaya xoolo kaliya bixi oo saddex boqol iyo lixdan sadaqo oo saddex boqol iyo lixdan riyood iyo geel iyo haddii lagu qaydo dadka waa ku coslaanayn camalkiiana loo badiyo sadaqooyinkii waa kuwaasa cadluka tacadilu cadluka garsooridaadiyo bayna tnayni laba qof aad u garsoortahay sadaqatun sadaqo weeyo ajrigaad sadaqaadka aad la baxday ka heli laheyd aada ka helaysaa sadaqadu sideeda waa nafci adiga kaa gudbay oo qofka kala gaaray waxtarmaad qofkaad wax siiday aada waxtartay wey middaana garsooridaaba kasii qaalisanba waxaad siiday waxtari mayaan haddii labadii qof qofba qofka kale inuu dulmiyo doonayo u garsoor haddaad labada qof dulmi ku dhex gashana ogow adigu ajri heli maydid dadkiina wanaag dhexdeeda kama aadan shaqayna waa isku dhibtay we dulmigu dadka ma heshiisiiyo haddaad u kala eexato oo tira ninkan xoog weyne ah lama dhihi kara adigu waad gar daran tahaye midka miskiinka ah wariya ujoog waad gar daran tahay haddaad isaga tidhaahdo cadaalad noqon mayda mana heshiinayan isu imaamaayaan inay marna heshiiyaan adiga ajri heli mayd waxba heli mayd cadligaa la rabaa kii xoog badan iyo kii xoog yar iyo kii xoolale iyo kaan xoolo lahayn kii madaxa iyo kaan madax ahayn cadda u garsoor adigu intaasaad ku dawdaranta adna intaasaad ku dawdaranta adigu intaasaad jid u leedahay adna taasaad jid u leedahay u garsoor ha u kala exan ajri waa helaya markaasna inay isu soo dhawaadaan waa dhici kartaa waxay dadkii xikmadda soomaaliga ka mid yahay runi rag kama nexido qofka haddii run loo sheego le war intaas waa ku khaldan tahay leidhaah ardaal hadduu yahayna asagaa derbiga soo taaban haddii kalena waa in runtiisa qaata oo ku khasbanaanaya waa sidaas weeye wa tuciinu rajula icaanatuka adiga kaalmayntaadii oo an rajula nin aad u kaalmaydo qof le u kaalmaynay qofka lala khidaabayo inu nin noqo waxba shardi kuma ahan qofka loo kaalmayo inuu nin noqona shardi ma ahan qof un mu'mina haddaad u kaalmaydo arajula nin aad u kaalmaydo fii daabati waa mithaal rajul rajulnimadu naagina waa la toe fii daabati daabadiisa haddaad u kaalmayso fataxmiluhu aad rajulka xambaarto calayha daabada ku xambaarto o aad gaadiidka fuuli waay aad saartay gaarigii aad saartay aw tarfacu ama waxaad ugu koryeeshay calayha daabada dusheeda mataaco alaabtiisii saaran waay u saartay sadaqatun sadaqa waay kaalmayntaadaasi waa ajrigaa sadaqada kaeleheedaad ka heli waa nafci mucadaha ogow qofka inaad xoolo siido iyo lacagtuu gaariga wax ku saaran lahaa iyo dadkii fuulin lahaa kor u qaadi lahaa keliyadeedi inaad ka bixido iyo adigu xooggii keento waa isku beeshi qofkii waxbaa tartay markasta ajrigii sadaqaad ka heli wa kullu khadwatin tilaabo walba tilaabadaasoo tamshiihaa khadwa waxa weeyaan waa naq markii khada la kor dhigo naqlu lqadami yaa layihi lugta kor loo qaado khudwa iyo khadwa kala jira khudwa waxa weeyaan waxa wey afsoomaaliga dakalatan ku sheega garan maye khudwa waxa weeye marka ad tillaabsato hal tilaabo labada lugood inta udhaxayda waa mitirkaasaa khudwa la yidhaha khudwa lugtaad halkaan ka qaaddood halkaas kala dhigtay inta udhaxayda khudwa la yidhaha marka khada la godo waa mitirkii khadwana waa lugta kor uqaadideedii ama hore u dhig ama gadaal u dhig ama meesheedii kusoo celiya khadwa naqlulqadama la yidhaha cagtood kor u qaado wa kullu khadwatin marka lu kor u qaadid walba waa inaad tilaabo kastood qaaddo lug kastood kor u qaaddo khadwadaasoo tamshiiha aad ugu soconayso ilaa salaati ilaa makaani salaati meeshii salaada aada ugu soconaydo sadaqatu sadaqa waa salaada iyada lama aado oo iyadu ma ahan daata ma ah waa macna iyadu mogtahay meeshii aad ku tukanaysaa salaada ku tukana inaad ku tukanta rabta aada ugu soconaysa kullu khadwatin tamshiiha ilasa ilaa makaani salaati jamaacatan meeshaad inaad jamaacada ku tuka salaada jamaaco ugu tukata aad rabtay tilaabo kastood u qaadahay sadaqatun sadaqa waa sa qofka haddaad salaada isla tukateen ka adugu waad anfacday asna waa ku anfacay awalba sadaqadu nacfiya eed qofba qofka kaleu wax taray way haddii kale kale tukan lahayn ajriyaysan helena midba midka kaleetu ajriga ugu sabab yahay wa isku darteen wa isu kaalmeen wa tumiidu ladaa macnaha qofka tukashadu waa kaalmo qaaliya wey in wax kula tukada aada hesha alyar ma ahan nebigu sala allahu alayhi wasalama maalin maalmaha ka mida baa salaadii iyadoo la tukaday baana yimid markaasaa nin jamaacadii waa dhaaftay ogow ninkiio wuxuu arkay xagga dayaaya hadba albaabu istaagi bal wax soo socda man yatasadaqu calaa haadaa waryaa ninkaas wax ku sadaqaysanayaa nebigu yidhi yaa lacag siinaya ma ahan yaariyo geelmidna laba ninaa tiri annaga waa la tukanaynaa wax wax ku sadaqaduu rabaa in jamaacada lala keligiisu ilaa noqdee laba qof oo laba raggii asxaabada tukatay kamid a annaga ku sadaqanayno marka la tukaday wankaa marka waa kaalmayn haddaad haddaad qof la tukato waad u kaalmayd isna waa kuu kaalmiyey qof walba hadduu keligii tukaday ajrigay wax yaroo noqon lahay qofba qofka kaleu gacan siiy wa tumiidu ladaa imaadatuka adigaa dheeraynta adigo aladaa dhibka aad dheeraydo cani ariiqi dadka dhabahooda aad ka dheeraydana sadaqatun sadawaad ajriun baad ka helaysaa weeye marka sadaqadu ajrigii laga heli lahaa dadka wixii dhibaya oo qori haddii yaalla iyo laf iyo dhagax iyo wixii un dadka dhiyo haddii wax qashina iyo xaal saxaara iyo hadday yaaleen ood ka dheerayd ajri baad ka heli iyadana sadaqa marka waxa weeyaan qofka wax tarmaadkiisa wixii aad qofka ku tarto waa sadaqa leh maanta keliya ma ahe wixii aan soo marnayo xadiidkii dhawaayo oo bikulli tasbiixatin sadaqa iyo kulli takbiiratin sadaqa iyo waa ka ku dar maalintii haddaad la timaado saddex boqol iyo lixdan sal camal oo oo oo sunnaha haddaad la timaado faqad adayta waad gudata shukra nicami shukra nicami hadihi lmafaasil xubnahaas alla ku siiyey shukrigeedii waad gudatay qayb subxaan allahi iyo qayb alxamdu lilah iyo qayb allahu akbar iyo qayb laa xawla walaa quwata ila bilah iyo qayb laa ilaaha ila lahu iyo qofaad laba qofaad heshiisiidood maslaxad ku dhex gashay intaan midba qayb haddaad ka samaydo saddex boqol iyo lixdankii ku noqdaan kafa haddaad isku hal dariiq ka wada keento saddex boqol iyo lixdan subxaan allahi ka wada dhigtaan ku filan mid walba oo kasa sadaqo barwaaqada iyo barakada ay leedahay markii iyado ay tahay hadda mid walba hawaabka ajrigii aad sadaqa ka heli laheed aada ka helaydaa kuwaan weeyi oo dadkii aada wax tartay ajrigii aadna heli sadaqadu marka fawaa-idda ay leedahayna de wax tira kooban ma ahe oo wax barwaaqadii tiradii ka bata qisooyanaadu cajaa'ib loo tiradii ka batay meeshaas ku sheegaya ho waxal dhacday uu leeyahay oo hadda ka hor macnaha sadaqada difaaceeda iyo waxtarkeeda nebi saale qoomkiisiiya waxaa ka mid ahaa nin dadka dhibo dadku aada u dhibsadeen markaasi dhibanayo oo qoryo inta iska doontayo isagii oo nabad galay oo iska lugeynayo alaabta qoryihiisa sitaal arkay ha dhacale ninki waa nool yahay nebiga hadduu loo sheega waa weydiiye u yeeray oo balbal warran maxaa wax u jiraanoo maanta maxaa khayr oo samaysatay waa la malaynayay maanta in wax ku gaaraan waxna kuma gaarin laba muufaan saaka haystay yuri labadii muufaan mid sadaqday midna waa cunay bal qoryaha aada haydo meeshaan dhigi aan aragne waa la dhigay bal furfur waa la furfuray mase baalkii jilbiska la dhihi jiraa qoryahaba ka mid a qori ahaan usoo qaatayba jilbiskiiyo qori ahaan usoo qaatay qoryuhu kamid yahay jilbis aada u weyn oo ilaahay un weynaantiis intuu la egyahay uu ka warqabo unbaa ku jira qoryuuna qaniinsan yahay jilbiskii inuu ninka qaniina meeshuu rabo qoryihii mid kamiduu qaniinsan yahay sadaqada adiyaa lagu difaacay maanta in wax ku gaaraan oo jilbiskaan inta adiga ku qaniina dhibkaagu dadka ka halaa la rabay marka sadaqa waa balaayi difaacdaa soo arki maysid sidaas oo kaleta waxaa dhacday nabi ciise xilligiisii isagana nin dadka dharka u farsameeya oo dharka qayb marka waa dhaqaya mid waa kaaweynaya waa nin doobila waa rinjiyeynaya isugu daro kasaar leera a dadka dhibayo ma dadka haddii dharka loo keentaba dadka waa ka fasaadinaya miduu ka guba iyo maryaha wasaqa mid usoo celiyay rinjigii alla la rabay miduu soo umarinay dadkii u dhibay mid maryaha dilaacsan ugu yimaada haddii dadku qayb ku ilbaxaanoo maanta ninkii uu dhib gaarsiiye hadduu ka ilbaxo mid kale tu iska helay ninka ilaa waa nin xirfad u furan tahay ninkaas nebi allow dadkii waa dhibay ilaahay dadka ka saara habaar ala yidhi sidii oo kale u yidhi kana waana laka kaafinayo maalintii dambe ninkaan isaguna duurkiisu inta aadu iyo qoryo soo gura yidhi qoryihii hadduu soo gurtay meel dibka la malaynaya in isagoo ewer inuu noqdo isagoo nabadgalo soo noqdo bal bal bal u yeerali isagana waxaa markii isaguna ninkii meeshii yimid haddii alaabtuu wata la furfuray waxaaba meesha ku jira sidii oo kale jilbis weyne badana leeraad oo bir afka ugu jirto biraa afka ugu jira weynan ka baatay waxaa la yidhi niya waa cajaa'iba maanta maxaad samaysataa layidhi nin suufiyaha i yimid oo inta mawl ciise kasoo degay gaaja dhibtay markaasuu wuxuu yidhi war waa iga caddahay marka laba muufo aan haystaan mid siiyo yidhi ma garatay intaas wax kaloon khayroon saa ka sameeyey ma garanayo waxa weeyaan marka isagana ogow jilbiskan weyn oo alaabtii uu watay ugu dhex jira bir afka loo geliyey intuu isaga cuni lahaa sadaqadaasun baa difaacday ogow wuxuu yidhi nabi ciise cadowgaana ilaahay kuu soo diray maadaama aad dadka dhibayday in adiga dhibkaaga lagu kaafiyo odiga ku qaniino markaa sadaqada la baxday aa malag loosoo birtaa inta looloo soo dhibaaliya afka ogeli malaga birta afka ogeliya uiisa qaniina sadaqa marka cajaa'ibkeeda iska leda cajaa'ib le waa cajaa'ibta marka macnaha kaleeto iyadana oo macnaha sadaqadiina way noqonaysaa dadka oo sideeda maslaxa lagu dhex galo iyo sadaqa lala baxo faa'iidaday leedahana iyadana mid kale oo cajaa'ib luu noo sheegay reer bani israa'iil waxaa ka mid ahaan jira nin yaa naagis qaba oo labadaba ay fiican yihiin dad ahlu salaaxa awliye alla ah cayri ahayn xoola kama dhicin naagtaa farshaxanaheedoo waxay samayn jirtay xargahay samayn jirtay xariggii ay samaydo unbay ninkay tawjibta noo soo galleeda hal shilin uu kasoo bixinaya shilinka barkiisu marka wixii la samay lahay xargihii duntii xargaha laga samay lahay kasoo gadaya kusoo gadanaya barka kale barka kalena ayaga unbaa ku qadaynaya xariggii maalintii daba markuu soo gaday buu wuxuu u yimid suuqii ugu yimid laba nin oo isku dhegan oo iscaayaydo wax buu ka dhex taagan yahay war maxaad isku haydaan shilin aan ku leeyahay ninkaa shilinkaygiiaan kula ay maalin walba waa ku siinaya ina sii maayo war hoo shilinku yidhi caydaas iyo intaas dhibkaa isagaaba ka daranay shilinkii lama arko reerkii waxay u noqdaan lama arko waa cayr hadduu gurigii taga waxay tihi war aawir raashinkii iyo lama arkay iyo wixii aad keeni jirtay alaabtii dharka wixii wixii dunta lagu duntii la samay lahayo raashin midna ma leh arrintii u sheegay meeshay ku buuqiheed waa gabar qaaliyaho ilaahay taqaane eh waa u ducaysay ninka waxay tihi ilaahay khayrs khayra ku siiyo allaha ku barakeeyo waadna anfacday aqaru ku rooyahay tir iska qad maanta iska dib jirna maxaa la sameeya marka xargihii markii hore ay samaynaysay naag farshaxanu muddo dheer guriga wax ku samaysanayda weeye googo iyo meelahaas ku kala lulubay isku soo aroorsatay cad xuma iyo cad kale ku kabtay kusii tabacday xarig xoogaa fiican oo aan aada u qurxoon inay kasoo saarta waradka noo soo galaytiin haddii uu ninkii tegay oo meeshii suuqii tegay kam wax ka yidhaha lama rabo lama arko wax wax liito weeyo ridi oo aan qurxooneyn oo duful duful iyo waxaan qurxooneyn uu noqdo marka wax ka gatuu waaye isagoo khaaiboo hoogay iska soo noqdayo suuqii markuu kasoo baxayo wuxuu yimid nin xabad mallay haysta hal mallaya nin haysta mallayguna uu ka qurmay awalba ma carfoonayna laqaadku mallaygii mallayga oo markiisii horeba aniga ayla carfooneyn oo haddana qurmay u haystaa markaasii war waxaa kugu dhacay ninkii malayga la dhahay niyo waa tiidayaysantee maanta xarig low maxay tahay arrintii uu sheegay wuxuu yidhi xoola antan ahayn oon hadda gadanaa lama arko isageena laka gadadiiy malaygaan uray maga siinaydaa isaga nafigama sokayda isi yiri malaygii uu qaatay gurigii uu geeyey mase islaantii haddii u geeyey kala dilaacisay qal maagtay naf ahayde waa uraaya lagu day maaye maogta jawhar weynaa iska dhex fadhido qobkeedii has galkeedii ku jira jawhar waa jawhar weyn oo gal ku jirta malayga calooshiisa ku jira oo badda salkeeda kasoo laqay haddii malaygii qolofkii haddii laga bixiyo cajaa'ib waa la yaabay suuquu kula orday ninuu yidhi war bal ii qiimeen iyo intaad ku qiimeynayda jawaartan afartan kun oo shilin aan ku qiimeynayaa niyow saxagaad ka heshay nin miskiin aad tahay xoolaha adigu ma soo kasba kartid ilaahay saakay sadaqaysto risqi alla isiiya le waayo war niyow markuu yidhi ilaahay risqi allahi ilaahay igu sadaqday weye markuu yidhi wuxuu yidhi war hebelaa iga baalka iga qiimeyn oge igana xoolo badana bal weydii qiimaheeda niyo asagii aw qalbi jilcay ogow afartanka kun aan kaasiiya hadduu yidhaha waa yeeli lakin so afartanka kun meel kuma ogeen heb markuu yidhi risq ilaahay wuxuu igu biilay igu sadaqaystuu yidhi hebela iga xoolo badan baashan iga aqoon ogo soo weydii qiimaheeda mase hadduu utaga afartan kun oo ku daray siddeetan kun oo shilin ay joogtaa huy ee niyo maskiin aad bartahay xaggaad ka heshay baashan qaaliga ilahay asaakay sadaqdi risqi alla isiiye lewa asna waa usii caloolja war hebela iga sii xoolo badan uy isagaan iga aqoon og jawharteba qiimada soo weydiiso afartan kale ku daray boqol iyo labaatan kun oo shilinu kala u yiri boqol iyo labaatan kun oo shilinu soo siistay islaantii reerkii saboolnimada meeshaas ka gaaray waxay ku heleen ixsaanka ay sameeyeen iyo sadaqaday la baxeen maslaxadday labada qof ku dhex galay af af kaliya kuma heshiisiin ninkii shilinkii xoola ay ku qabay xoolaha o dhan ay ka haysteen ku heshiisiiye xoolahaas antiilayaali noqday dadkii meesha joogay dadka ugu xoolaha roonaaya ka mid noqda ninkii wuxuu yidhi islaan yahay ilaahay xoolahaana siiyey xoolahan yaana laku imtixaanin aan wax ka bixino alla ilah waa nagu raydaatin wax ka bixino isla markiiba markay taladaas yidhaahdeen nimaa soo eg istaagay wax nin u eg markaas wuxuu yidhi war waxaysiiya waa iga caddahay noo kala bara boqol iyo labaatankan kun oo shilin aan haysanahay lixdan kun la tagay yidhaah lixdan kun annaga waa naga soo hartaa ma ahee cumriga naga muddo dheer aan haysanaynaa ninkii waxa weeyaan saa'ilkii wuxuu yidhi anugu xoola idinkama rabo malag alla soo diray aan ahay xoolaba idinkama ribin waxaas ilaahay idin siiyey in laydinku imtixaano mala cirka toddobada layga soo diro malaaigta joogtaan ka mid ahayo waa laydin imtixaanaya ma ahee ilaahay waxa idinkama rabo anna xoola idinkama rabo ilaahay baad waxaad ku shukrideen xilliga barwaaqada iyo xilliga rafaadkaba allaad ku shukrideen markaasuu ilaahay maalkaas idinku abaalmariyay aan ayaan idinka dhammaanin jannana waa idin diyaar waan iska tegi waa sida marka waxa weye sadaqadu qaaliga ay leedahay ay ka mid tahay iyo haddana masaalixda bulshada islaamka dhixiisa khayr lagu dhex galo fawaaid badan laga helaya rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey marka ibaadat ladaa cani dariiqi uu xikmooyin iyadana aja cajaa'iba ka dhigay midaan fa mida kale ka darnayn lama arkee dadka oo dhib wixii dhiba laga sheekeeyo laga dheereeyo horta a'imadii islaamku waxay yidhaahdeen wax dariiqa yaalla hadda hadda ka dheeraynayda oo islaamka dhibaya waxaasi haddaynan najis ahayn waxaa sunnahay yidhaahdeen marka aad waxaa dadka dhibaya ka fogeynaydo inaad kelimadii qaaliga ahayd ku dhawaaqdo shahaadadii ood laa ilaaha ila allah inaad tidhaahdo markaad dhagaxan waddada ka wareejinayso sidaasaa sunnaha yidhaahda maxaa yeele nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu sheegay toddobaatan iyo dhowr dhowr camal toddobaatan iyo dhowr camal oo midka u sarreeyaah uu tawxiidka yahay midka u hooseeyaana imaadat ladaa cani ariiqi dadka oo waxa dhibaaya laga fogeeye ay tahay qof camal fala isagoo ilaahay ajri uga rabaa sameeya ma jiro midda u sarreyda ma fadli yela tawxiidku laakiin camal dhib weyn ma ahan salaad iyo soon ma ede waa tawxiidka keliya tan u hooseydana waxa weeyaan imaadat ladaa cani ariiq riwaayooyinka gobolkooda midda u sarreyda waxay ku tilmaantay maniixatu canzil qof la ridaan soo caanaha kasoo maalo markaad kasoo laysato isuu celi laakiin riwaayada tawxiidka sheegtay i aad qof camal fala isagoo ilaahay ajri uga raba ma jiro ilaa qofkaas haddiiba sidaa sameeyo jannada ilaahay unba uwaajibaysa waa sidaa markaasaa midii uhooseyday haddaad la imaanaydo imaadatlada cani dariiqi tii koraysana la imow ilaahay toddobaatanka waa isu kaageynayaan magarata toddobaatankii adoo sameeya lamid markaad dhagax waddada yaalla ka duwayso laa ilaha illa allahu dhagaxaad kolkaasii dildilanayso todobaatankiiba adoo sameeyey haddaad tii ukorreydana la timid tii uhooseyan la timid intii kalena allah kugu daraay rajaa laga qaba ilahay inuu kugu dara waa sida saa weeye wuxuu yidhi imaam lbayhaqi baa wuxuu leeyahy wuxuu soo saaraya anas bna malik ayaa wuxuu yidhi nin baa hurdada wuxuu ku arkay iyadoo lala warramayo nin baa ru'yooday waxaa hurdada lagu yidhi ninyow ninka caaid ibna camrin almusaniyi saxaabigaad garanayso qaaligaa janno ugu bishaariya nin hurdada lagu yidhi ma yeelin mar labaadaa loo yimid ma yeelin mar saddexaadaa loo yimid ma yeelin mar afraadaa loo yimid ninkii hurdadii loogu yimid oo waxa le war ninka janno ugu bishaare muxuu ku yeeshay hurdadii ku weydiinaya aan janno ugu bishaareeye maxay ku dhacday inahu laa yulqi adaahu fi dariiqi lmuslimiin ale ninkaas weligiis ma dhibin waddada muslimka ma dhigin wax dhibaaya inuusan muslimka wax dhibaya dhabaha dhigin janno darteed ugu bishaareya caaid ibna camriya nin qaali ahaayo aadba u taxadar badan u ahaa wuxuu ka mid ahaa bayca baycatu ridwaan raggeedii laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara raggeediiyuu ku jiray raggii xudaybiyada wey ha yeeshe weligiisba wax dhibaya gurigiisa inta ka soo saaray dhabaha ma dhigin wax asaga gurigiisa la soo nacay qashinka guriga baa ka laga fogeeya mogta guriga lalama rabo guriga wuu dhibaya dhabaha in la dhigaa kasii xuna de gurigaagiba la nacday dadka muslimkaa ku dhibi sidaas le weeye marka ninkaasi haddii gurigiisa biyo soo galaan asaabta gurya dheerdheer ma dhisan jirin waaweyn ma samaysan jirin gurya yaryar oo gambalahay samaysan jirin oo guryaha dheerdheerba waxa iyagu ay rabaan may ahayn nabiga sala allahu alayh wasalam maalin uu wuxuu arkay guri magdiine ku yaallo qorxoon markaasu wuxuu yihi gurigaas waayo ninka dhistay ninkii saxaabigii hebel la dhihi jiraa dhistay hadhowtadiiya saxaabigiiy nabiguinsuu nabigaa kasii jeestay xagguu nabiga kala wareegaysuu nabigaa kasii jeestay ju-na nabigu ma dhihin asxaabtii la hodloo warramay war maxaa dhacay maanta dambigaan kale maxay ta nabigaa kaga sii jeesanayay gurigaagu inta arkay uu nabigu gurigaasu kugu nacsay inta tegay uu dubiyo gurigii balaaya ha qaadi guri nabi maxamed igu nacay guri guryaha ka dheer oo noqdo aada u dheer oo macnaha muuqanaya dabaqyaalmaba jirin gurya dabaqyaal ma jirin laakiin guri dheer oo guryaha ka muuqda u noqdo hadhowtadii maalintan ba nabigu meeshii soo maray salawaatu ullahi wasalaamuhu aleyh mise guriga kaa muuqda maxaa guriga ku dhacay nabi alla arrinta inta u sheegnay waxaad uga sii jeesatay inay guriga tahay inta u sheegno gurigii dubiyey marka nabigu aad kabacdii markuu yimid nabigu aada ugu farxi jiray ninkaa marka gurya dheerdheer asaabtu ma lahayn waxa weeyaan ninka la yidhaahdo curwat bnu zubayr wuxuu yidhi guriga macnaha umahaat lmu'miniin aan tegi jiray yiri guriga caaisha iyo markaan laalo saqafkiisa gacanteed gacanta aan kusoo qaban jiray gacanteedi guriga dhan ayuu ujeedaaba guriguba marka guryo dheerdheer ma aysan lahayn nimankaas gurigii marka haddaan hor isaga loo dheereyneyn horna hoos laga soo carra buuxin maayo marka hoos laga soo carra buuxinaya kor waxaa loo qaada markii hoos laga soo carra buuxinayo biyaa soo gelaya gurigaas int haddii roob da-ay haddii un gurigiisa biyo galaan inta guriga biyo ka saara dhabaha kuma shubi jiri ninkaas god guriga dhexdiisa inta uga qodo biyuha galaan inuu yidhaha maan inaadu dadaal u ah marka inuusan dad wax dhibay inuusan dhabaha muslimka dhiginin darteed jannaha lagu bishay saas waxaa dhacday ninkaa la yidhahda caaid ibna camrin bisad gurigiisa joogtay inay baktiday aa dhacday meeshii qashin qubka qashinka la gey jiray inuu geeyo markaasuu ka xishoodayo guriga god inta uga qodo ku duuga waa sida muslimka yee dhibi hadday usoo urto qashin qubka intageeyo dadka usoo urto waa dhibe guriga godogoqod ku ridbisada baktida marka waxa weeye imaadat ladaa cani dariiqi waa waxaas qaaliga aho jannad ku heleydaha oo ilahay kaaga raalli noqonayo adigu muslimka ha dhibin oo dariiqiisa qashin ha dhigin wixii la dhigana waxaad ka qaadi karta ka qaad waa kaasa ajrigaad ka heli rawa buhaariy buhaari baa xadiidka mus wariyey muslimu imaam muslimna xadiidka waa wariyey alxadiiu saabi wlcishruun alxadiiu saabicu walcishruuna xadiidka labaatan iyo toddobaad marwiyu waxaa laga wariyey can nawaas ibni samcaan saxaabiga layidhah baa laga wariyey radi allahu tacala canhu an nabigu ku wariyey sala allahu alayhi wasalam anahu nabigu qaala inuu yidhi albiru waxa biriga la yidhaahdo waa wanaagu xusnu lkhuluqi wanaag oo dhan waa dabeecad wanaag wanaag waa dabeecadoo wanaagsanata walimu dembiguna maa shaygii weeye xaaka wixii dhibay weeye waxaa la yidhaha maa shaygii weeye xaaka ku noqnoqday fii nafsika naftaada ku noqnoqday oo wakarihitaada aada nacday haddana an yaalica annaasu dadku inay arkaan calayhi shaygaas calayhi ma wixii dadku inay arkaan ayay dhib kula tahay haddaad aragto horta sideeda waxaa xumaantaa qof la jahraayo dadka hortooda ku samaynaya oo aan dadka ka xishoonaynin qofkaasi eberle waa waa qof gorof aho ila nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi a alxayaa min aliimaan iimaanka xishoodku inuu ka mid yihuu sheegay oo waxa weeyaan markii uu yahay iimaankii toddobaatan iyo dhowr xubnood ama iimaankii lixdan iyo dhowr xubnood nabigaa sidaa ku sheegay xadiid macnihiisu yahay salawaat ullahi wasalaamu alayhi bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situuna shucba iimaankii yahay walxayaau min aliimaani buu yihi xishoodkuna iimaanku kamid yahay marka haddaad aragto qof aan khalqiga ka xishooneyn khaaliqa xishoodkiisii waa horuu ka yimid nabadgelyo qofkaas gorof le waa maxaa yeelay khaaliq uma muuqdo shaahid ma ahan dadka uma annaga nooma muuqdo khaaliq anaga makhluuquse waa noo muuqda waxaana la ogyahay qofku qof haddii laba qof uu ka wada xishoonayo mid hadduu maqan yahay midna joogo waa laba qofoo makhluuqa ogow midka muuqduu ka xishoonaya kan muuqd kan kale ma arkee maogtahay waa intaasu wuxuusa rabin sameeya laakiin qof aad ka xishoonaydo hortiisa waxa uu dhibsanaya kuma samayn karti marka haddaad aragto qof khalqiga hortiisa xumaha kula dhiiranaya horti waa horu xishoodkii ilaahay ka yimid la wey khalqiga qofkaan ka xishoonaya khaaliqna ka xishoo maayo haddii labada xishood mid hor dhammaanayo de khaaliqii waa qaa'ib aladiina yu'minuuna bilgaybi ilaahay nagu tilmaamay maogta inaan mu'miniinnaha bilgaybi ku rumayna rabbi qaa'ib inuu naga yahay uu noo sheegay macna ma arkayn waxaan ujeedna maaha waxaan maqalnay waxaan odhanayna mid awalsan hayn marka qaa'ibkii ka xishoon maayo qofkii xaadirka ka xishoon waaye xaadirkii mar hadduu qofku ka xishoon waayo eber le waaye waa ka yimid xishoodkii qaa'ibka marka dadkii inay arkaan wixii uu dhibsanayo oo dadku ku arkaan hadduu al waxaan dadku yahay kuwa arkays leeyahay weli dadkasoo ka xishoon maayo khaaliqiina inuu ka xishoonaya raja laga qaba weli waxa uu ku dhiman horta waxaa la rabaa qayb xishoodkiiyo inuu haysto oo dadka ka xishooshadeeda gorof ma noqon qofkaasi laakiin qofkii dadka ka xishoon waayo eber waay xumhaya kaas eber lewa marka waxa weeyaan waxaa wanaag ah dabeicadda fiican xusnu lkhuluqi a waxaa lagu tilmaamay inay biriba tahay wanaag oo dhan xagga iyo xagga ha u dhaafsiin ninkaasi waxa weeyaan nawas ibna samcaan la yidha waa saxaabi saxaabi dhalay waxaa ku ficnaan musanifku inuu yidhaha imaamu nawowi radia allahu tacaala canhuma isagii iyo aabihiiba allaha ka raali noqdo inuu yidhaha saxaabiyun ibnu saxaabiyin wa oo samcaan waa saxaabi kale waxa weeye marka ka soce ninkaas waxaa laga wariyey nabiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam nabigu inuu yidhi qaala nabigu inuu yidhi albiru waxa wanaagga la yidhaha xusnu lkhuluqi dabeicadda fiican nawaaskan isagu waxa weeye waa nabiga dumaashigiisa o seedigii weeye dhe nabiga seedigii le waay oo gabar isaga la dhalatay nawaas la dhalatay laakiin aan samcaan dhalin gabar aan ku aabba ahayn asii ku hooyo ah baa nabigu guursaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh umahaadkii macnaa nabigu ka geeriyooday ma ahan waa gabadhii suuratu taxriim bilowgeeda kusoo degay wey lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtagii mardaata azwaajika saas rag badan aayaddii waxaan u socdaa oo kale in tatuubaa ila llahi taasaa usocdaa lima tuxarima ma ahan in tatuubaa ila llahi faqad sakat quluubukuma caaisha iyo xabso wey waxaa lala khitaabaya haddaad toobad keentaan laleeyahay gabadhaas ay ay ay nabiga eedda uga galeen nawaaskana la dhalatay hooyadiisaa dhashe laakiin abihi ma dhalin oo gabar qaaliyeed qurux badan ay aheedba waa sidaas weeye oo qisadeeda waa faahfaahiyay intii tabartiisa waxa weeye nabiga salawaatu ullahi wasalaamu alayhi waxa u yimid gabadha aabaheed saxaabi u ahaa markaasu wuxuu yidhi nabi allo markuu rumeeyey isagoo wafdiga ugu yimid u rumeeyey wuxuu yidhi gabar guur u baahan midda u qurxoon oo carab joogta gabar carbeed oo carab lagu ogyahay gabadha u qurxoon nabiga ma kuu guuriyaa huri wayna ku danaynaysaa anna aabaheedana waa kuu doonayaa wiilaan adeerahan u guuriyay wiilkii haddiiba waa ka dhintay kuma intifaacin waana gabar carbeed oo carab lagu ogyahay gabadha u qurxoon rabaa ha iisoo guuriyo inta ku nikaaxiyey buu u doon nabigu wuxuu yidhi ninkaasi igu soo dhiib oo ninka ila meel fog ka yimid nin saxaabiya gabadha igu soo dhiib gabadhii waa la keenay haddiiba la keenay gurigii nabiga sala allahu alayhi wasalam nabiga loo soo aroosiyey calafkuma ay lahayn akhra mugay akhra adduunka calafkuma yeelan gabadhii quruxdeedii dadkii madiine joogo muhaajiriin iyo ansaar waa u yimaadeen intaa nebigiiba u imaan markaasaa naagtii baxda waxay tihi alla qurux badan artan mid la arkay maaha naagtu qurux badan umahaadkiyaa la gaarsiiyey caaishii xabsaa yidhaahdeen naagta saas naagihii u ammaanee nebigu hadduu la hoydo eber annaga waana hilmaamaya warse ha yeelnaa xabsaa caaishaa ti anaa tala haya waxaan yeelaynaa gabadhaan utagayna lakin inta loo taga waa laynaa waxaa tiraa nabigu hadduu kuu yimaado haddaad rabto inuu nabigu ku jeclaado naagaha kuu jeclaado marku ku yimaad mataqaan naagahan kuwii nabigu qabay inay inay yihiin warkama haydeen mogta gabadhaan haddaa la keena madiina mataqaan nabigu inuu ku jeclaado naagaha kuu jeclaado haddaad rabto waxaad tidhahdi markuu kusoo kuu yimaado acuudu billaahi minka dheh nabigii markaa hadduu soo yimaad waisagana waa iska tagay nabigu markuu soo galay ay waxay rabtaa nabigu ha ku jeclaaday ka rabtahay mogta nabigu ha ku jeclaado darteed ay waxay tihi acuudu billaahi minka laqad cudti bikariimin faalxiqii bi ahli ku yidhi haddaad ilaah sharaf la magan gashay laqad cudti bimacaadin meel la magan galaad magan gashay hor reerkaaga iska aadiy marka ta ilahay maganti ku xadgudbi maayo markuu nabigu damcay inuu soo aado xaggeedi tiri allah kaa magan gala ta ilahay maganti miyuu ku xadgudbi kara or iska tagu yiri waa sidaa gabadh gabdhahaasaa dhaafiyaan waa sidaas in tatuubaa ila llahi faqad sagad quluubukuma wain tadaahara calayh nabiga in dhibkiisa isugu kaalmeeyana soo arki maysa fain allah huwa mawlaahu wa jibriilu waxba ka dhigi maydaan ilaahay baa ku hiila jibriilaa ku hiila wa saalixulmu'miniin abubakar iyo cumar oo labadoodaan dhalaa nabiga ku hiila walmalaaikatu bacda dalika dahirun dhibku adinku idinku gaar noqon doonaa toobadkana la gabadhayo waa sidaas le weya ka soco ma garatay gabadhaas markay adduunka kuma isaga calfan waxa weeyaan waxaa la sheegay gabadhii nin dambena kuma intifaacin oo hadda nin dambe ma aysan guursan reerkeedii markay tagtay war waa sidee maag maxaa ku soo diray hadday dhacdadii hadday u sheegtay intaasi arrinta ku dhamaatay waxa weeyaan gabadhii way waalatay khabalay noqotay naxtintay ka naxday nabigu iska tagtay uu yidhi nabigu waa kugu jeclaaday rabtay mogta eber gorofay noqotay sidaasay ku dhimatay hay ka soco marka nawaaskay la dhalato hooyadiisaa dhashay waxuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalama albiru wanaagu xusnu lkhuluqi waa dabeicad wanaaga wlithmu dembigiina maa shaygi weeye xaaka wixii ku noqnoqday fii nafsika naftada wixii ku noqnoqday weeye oo wakarihta aada dhibsato an yatalica annaasu dadku inay arkaan calayhi maaga wixii aad la xishootood qarsoodi inaad ku samayda maa dadka hortiisa aadan ku samayn karin aa waxuna iska daa haddaad ba dadka kala xishootay ilaahagina kala xishoo waa sidaas iska badaa iyaga dhafraha ka qad inta ilahay meel malo kaaga maqan yaha lama arkey waadan ujeedin rawa muslim xadiidka muslim baa weriy waan waabisata bna macbadin waxaa laga wariyay labada xadiis isku miduu ka dhigay maadaama macnahood isku mid yahay waa laba xadiid oo isku dhacdo aan ahayn lakin maadaama isku macno yihiin oo wuxuu ka dhigay hal xadiid oo kale ka soo qaatay waabisata bna macbad waxaa laga wariyay radia allahu tacala canhu qaala inuu yidhi baa laga wariyay ataytu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allana mid qaal faqaala markaasaa rasuulku wuxuu yidhi ji'ta aji'ta ma waxaad u timid tasalu inaad iga weydiiso can ilbiri wanaagga inaad iga weydiiso maad iga timid qultu waxaa nacamha riwaayanka gobolkeed nabigu sala allahu alayhi wasalama markaanba soo fariistayba wuxuu yiri yiri waxa weeye isaga nawas ninkl macbad waabisata bna macbad nabiga waxaan maalin ugu soo qasday yiri inaan weydiiyo wax kasta oo biriya wax kasta oo ismigana aanan weydiiyo xabad aanan ka tegin biriga iyo ismigii inaanan xabad ka tegin kulligood weydiiyo xabad xabad u weydiiyo aan soo doonayo markaasa waxaan ui nabigii xalqadu buuxdo dadkii oo dhan la buuxdo asxaabtu dhaqankoodu ma ahayn haddii xalqadu buuxsanto inuu qof inta soo tilaabo meeshan hoos dhexa uu fadhiisto oo dadka ka soo gudbo marka ninkii xalqadu ka buuxsanto gadaal gadaalu iska fadhiisanaya marka xalqo xalqo kale ka koraydo safkii oo buuxsano buuxsano xalqooyinkii oo dho buuxaan imidu yidhi waa bisa tobna macbad xagga haddaan kala tanaagodo waa ka xishooday markaasa raggiin wareegay magaciin bi waa iga wareega war adiguna iga wareeg adna iga wareeg nabigaan ku dhawaan rabaa ragaa ila warrameeno waxay ilayka can rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam war nabiga ka joog ninya wax kaa u socotaa nabiga waxay ta gardarra badi waa ku dhawaaday mogta ilaa xalqadii masjidkiiyaa buuxiya mogtahay xalqa weyn oo saf kora ma ahan waxa weeyaan waa nabiga ragaa ku dhow ragna waa ku siiga marka masjidka oo dhan ha buuxa inta meeshaan dhexa banaan weyn oo banaan meesha dhexa ma leh haddaan sii socdo oo nabiga iyo ninka ku xiga ku dhow meel nin fariisto moogiye wax weyn kama banaana markaasaa markaa nabiga ku dhawaad nabiga ka jooglay meel ad fariisataa meesha kama bidhamane waa daayo waalaana joogayna iriyo waa tilaabsaday haddaan nabiga ag fariistay nabiga salawaat ullaahi wasalaamu alayh jilibkan jilibka u saaray wey macnaa meel la farin ciriirigaa sida ahay ogow wa meel weyn waasic inta dhiman tahay nebiga kusoo sikan maayo ee xalqadii ay buuxsantay fadhigaysiiye ninkiis markuu nebiga jilbihiisa isagu jilbihiisa saaray ninkii isaga ku xigana salkiisaa saaran ogow intii isaga iyo ninkaas intuu fadhiistaa nebiga iyo ninka saxaabiga kale udhexayday markaasaa nebigu wuxuu yidhi intaana warramin ma adaa i weydiinaya wixii aad doonaysay mase anaa kuu sheega nebi allow inaan ku weydiiyo wax waaba kugu socdo laakiin waxaan jeclahay inaad inaad ii sheegto yidhi markaasuu yidhi aji'ta tasalu cani lbiri waa sidaa intaas ka wad ma waxaad iigu socoto yidhi biriga inaad iigu timid aji'ta ma waxaad iigu timid tas'alu inaad iweydiido cani lbiri samafalka inaad ama wanaagga iweydiido ma aad igu timid qultu nacama hay nebi allow taasaan kuugu imid faqaala m ogow haddii birin haddii la sheego la tacriifiyo birigu waa saa la yidhahdo ismigii in la sheego uma baahne ogow waa isudid ileeye wixii biri yaho ilaa ninkaan wuxuu ku socdo inuusan biriga xabadna uusan ka tegin kulligood weydiiyo shay hebel iyo mid hebel iyo haddii birigii la heblehebleeyo ama dabdi guud lafdi ay wadagelayaan la sheego wixii aan isaga ka dhex baxsan ismigii uu noqonaya qaala nabigu wuxuu yidhi istafti qalbaka wadnahaaga weydiiya haddaad biri rabtay adiga wadnahaaga weydiiya anaana kuusii sheegaya horta macnaha waxa weeyaan adiga hadda kabacdi biriga waxaad weydiinaydaa waa wadnahaaga oo s muxuu idhahayaa saanay wixii aad qalbigaaga u bandhigto shaygaani ma biriya mase waa ismi markaad naftaada u bandhigto qalbigaagii labadaan midkooduu noqonayaa hadduu tan noqdo shaygu waa biri hadduu tan aadana waa ismi waa sida albiru waxa biri la yidha wanaagu maa shaygii weeye idma'anat ay uxasisho ilayhi maaga intikaa nafsu wixii naftu uxasishaa biri la yidhaha markaad naftaada weydiido wixii naftu aysan ka yaxyixin biri weeye wadma'ana wamaa shaygii weeye idmaana u xasilo ilayhi maagintinka alqalbu wadnuhu wadnuhu wixii uu xasile weeye naftu waxa weeyaan waa un qofka wixii wax ku dareemayo o dhan wadnuhuna waa xubintii maamulka wadnahaagu wixii uu xasilo naftaadu aysan ka yaxyixinin baa biri la yidhaah de haddii in la sheegay ismiga markaa ma u baahna laakin waa nebi waa sik waa sii caddeeyey walismu dembiguna maa shaygii weeye xaaka ku noqnoqday fi nafsi wixii nafta ku noqnoqda oo xasili nafta ku xasili waaye oo wataradada haddana waa ku macna tawkiid xaakay ku macno tahay wataradada wixii ku noqnooda fi sadri laabta ku noqnooda wain iftaaka annaasu calaa xillihi xalaalnimadiisa dadku haba kuu jawaabeeno waftawka haba kuu jawaabeen waa tawkiidaydan waftawkada dadku waa fiican yahay shaygaan haba ku yidhaahdeen ismi weeye mar haddii naftu aqbali weydo waxa weeye marka hadda kabacdi ninkaan shay hebel iyo shay hebel iyo shay hebel nabigi ma weydiin dabdi guud oo kale u sameeyey waxaa biri la yidhaha wixii naftaada markaad u bandhigto aysan ka didin wixii ay kadigt ka didana waa ismiga karoor kaas halkaa keliya hawshaa ku akaati birigii iyo ismigii taa un marka halna un suuragal mahe ogow dadka dhammaantood qof walba wixii naftiisu aqbasho un baa biriya sababta kufaartu kufriga say u rabaan khamra cabidda zinada iska qawnaanta naawiga iska qaawan yihiin siday u rabaan cajaa'ib lewe ad bay waxay ula tahay wax mustaxsana marka qof walba wixii aad naftaada rabtaa bir iyo suuragal mahay ugu marka markaa tagan karano waa khusuusiyaad weeye ninkaa waabisa la yidhaahdo iyo ragga lamidkaaho amhaashiisa wixii alla kacabsigiisaiyo aqoontiisa leh un baa la leeyahy wixii naftooda ku xasisho un baa beriya waxay a'imadii islaamka oo turaadkaas nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam haysteen dadkaas waxa weeyaan muxadisiin ragga asxaabu lxadiidka ah uma iyo nimanka saadaatu suufiya ugu cajabsan nimanka biri baa qalbigooda weydiiyeen shaygaani inuu ismi yahay inuu biri yahay raggaa saadaatu suufiya iyagu waxa weeyaan marka horeba shaygaan istixsaansigiisa iyo istixsaans la-aantiisa iyagu marka horeba ku koobeenba xagga iyo xagga ha u dhaafsiin meeshoodayna gaareen ogow nuur ilaahay qalbigooda wuxuu ku shubay wixii khayrallaahi oo dhan inta ka nadiifiyeen xubu dunya iyo xubulmaali iyo xuburiyaasa iyo waxumaan inta iska nadiif noqdeen oo khayrallahi qalbigooda ka daysteen qalbigooda ilaahay nuur inta makaniyey yaa nuurkaasi indhahaani say wax u arkaan si ka daran wax u arkaya oo shayga xumihiisu dibba arkaya waa kashfiya ogow waxaan xuma inuu xun yu arkaya inuu fiican yu arkaya imaamu shaafici macnaha masaa-isha fiqhiga waxa uu ku dhisay waxaa ka mida istixsaani ogow usuul fiqhi masaa-isha saldhigga uu ka dhigay oo macnaha murabacaadka oo afar rag ka sheegeen oo ashag mukhamasaad rag shan ka dhigeen qayb kamidii istixsaan lewa waxaan markuu waayo daliil xalaalnimadiisa sheega xaraamnimadiisa sheega waajib inuu yahay sheega sunno inuu yahay sheega wax daliiloo kusoo oror markuu kitaab ka waayo oo sunno ka waayo oo aimadii salafkii ka horreyey raggii ka horreeyey uu warkoodii ka waayo markaas naftiisa u bandhigaya hadday u heshiido naftu ay aqbasho sama istixsaan istaxsantuhu marka albiru madma'anat ilayhi nafsu waka shaygaan min mustaxsanaati shaaficiyi fiqiga widla ka tahay istaxsanahu shaaficiy albiru madma'anat ilayhi nafsu waka ila waa suufi kabiirha mogta min akaabir min akaabir suufiya uu imam shaafici kamid yahay xilyat lawliya wa dabaqaat lasfiya ni kitaabka la yidhaha bal adigu ka fiiri imam shaafici dabaqaadka ragga u koreeya ku jira suufiyada maahan caamo suufi ma noqoto mayaqaadi waa garana marka nimankaasa horta iska le waa qayb qaybta labaadna waa muxadisiinta oo shaygaan inuu yahay xadiidka ninka muxadidka xadiidka waa qoraya matnigiisuu qoraya taariikhdiisina waa qoraya sanadkii u qoraya markaasuu baaraya wax ilaa hadduu waayo xadiidkan laftiisuna ay ku xasili weydo cillo uma hayo de wax ceeba xadiidkan uu ku duro ma hayo taariikhdiisa markii la baaro sanadkiisa nin aan ninka kale ka cajabsanayn lama arko matnigiisana wax ceebiyo ceebiya kuma jiraan markuu xadiidkiina wuu aqbali weynaya walitmu maa xaaka fi nafsi wey ninkan muxadidka xadiidkii naftiisa wuu aqbali weysa ceebna uma hayo inta soo qoro xadiidkaan meeshaan ku qoro isha ku nacayna maxaa laga daya ishaan maxay kasoo saari annaga in isha halna kama qaada ogo ishaasuu ku nacaynaya xadathana fulanu qaala xadathana fulanu a meesha qaala rasuul kada saasaa u qoran markaasuu isha ku nacaynaya cabaar markuu dayo xadiidkaasi ceebtaasuu leeyahy leey taariikhdii haddii la baarana sidaa kusoo baxayda ceebtii uu isha markuu cabaar dayey cabaar markuu dayey ceeb dhaliishuu ka sheega kusoo baxayda waana xadiid raggii ka horreeyey iyo nin kasta inta baaray loo arkay nin waa xadiidkan inuu fiican yahay asagana waa ku xasili waaye o ceebta kusoo sheega soo xasilaya middo markii la baaro ceeb khafiyaha soo baxaydoo raggii dhan arki waayeenoo allaylaha inay sidaa tahay waa kaa ka socda waa ila naftiisa ninkaani waxaa ilaahay siiyey anwaartaasa ilaahay inta siiyeyo wuxuu xaq iyo iyo xaqdarro wax yihiin oo ku kala saaraya waa kaa albiru maa shay wey idmaanad ilahi nafs wadma-ana shaygii weeye idmaano waxasil ilayhi maa yartika alqalba wadnuhu wuxuu xasilo waayo walaithmu dembigiina maa shaygii weeye xaaka wixii ku noqnoqday fi nafsi nafta wixii ku noqnoqday oo wataradadana waa ku mid wataradada fi sadri laabta ku noqnoqda wain iftaaka annaasu calaa xillihi inuu fiican yahay dadku haba kuu jawaabeen waa fiican yahay shaygaan haba ku yihahan dadka kuu jawaaba inay ku siraan kuwa ku raba ma ahan waa dadaan ceebta ku jirtay warka hayn dad qofaan warka hayn shaygan waa fiican yahay ku dhahaya haba kuu sheegayna mar dadku waa fiican yahay ku yidhaahdeen marba haddaad garan weysay inuu shaygaan naftaada ku xasili weydi ma fiicna iska tuur dacmayaryukana meel ku taale firaasaa la siiyey nimankaasi weeye waynaftaaka naasu dadku haba kuu jawaabeen calaa xilli xalaalnimadiisa haba kuu jawaabeen aftooka iyaduna tawkiid wey laba jumlo isku tawkiidiye wey marka nimankaasi a'imada oo la siiyey anwaartaas la siiyey laba dariiqay ku helaan horta wuxuu dhan firaasa isugu tegaydaha ogow ina fi dalika laaayaati lilmutawasimiin suurat lxijri ilaahay ku yihi tawasumku waa firaasa qofku shaygaan inta fiiriyo inuu xaqiiqadiisa ka jawaabo laba qaybood ay ku timaadaa firaaso waxa la yidhaahdo ama tawasumkaasi waa isku mide laba dariiqay ku yimaadaan mid sabab maba leh waa nuur rabbi qofka qalbigiisa ku riday wax sababahu leeyahay ma jirto dadkuna ma wada heli karaan dad ilaahay qalbigooda anwaar ka buuxiye lewa waxaa dhacday nin saalixiintii nin kamid ahaa naag usoo dacwootay iyo ninkeediia u yimaadeen marka waxaa la yidhi nin iyo naagtiiya isaya buuq iyo rafaada ka dhex jira isagoo salaad ku jiray u yimaadeen ninkii sheikhaa loo soo dacwood salaadiisii uu dhamaystay markuu salaadii dhamaystay intaysa labadoodii ju dhihinin labadoodii ma warramin ninkiiiyo naagtii iswado is eedeynayay uu ninkii war bilaabay ninkii fiicnaayo awliyada allah naahay islaan yahay khiyaanada aada gashay rabbi waa kugu og yahay dembigaad gashay ilahay waa ka warraba waxaad ka xishootaa dembiga ilaha aad ka gashay ka xisho khaaliqaaga gabar yahay ka xisho dembiga aad garatana ninkaa aada gashayna ninkaaga u qiro habeenkii hebel ahaa oo ninkaaga kuu dhawaaqayo in heblahi soo oran aan shaqadii qabane uu ku lahaa ninkii sarqaanka ahaayo kuu yimid oo ninka kaso ka sokay ninka intaada aadin kuu yimid ee markaas inta kugu tamatucay hawsha aad u ogolaatay ee kaa zinaystay islaan yahay ilmihii aad ka urowdaa calooshaada ku jiro ma aadan dambaabina habeenkii waataan inta kuima shaqada qabato cunugaada dhalaylehda ogow asna wuxuu leeya inkaanad qabtaa hawshaas ma ah ninkan ma isaga ogaa ma dacwadi ma aysan sheegan ogow labada nin qof labadii qof ma aysan sheegan ninkiiyaa u yeerayay mid kalena ka soko markankaan qabaa ninkaas ilmihiisii ilmahaas ninkaasa iskale cunug foolxumadii ka batoon bani aadamku ekaynaad na dhali doontaa u yidhi naagi ilaahay toobadkeen waana iska tagan labadoodi cunugiiyaa dhashay waa sida cunug laba bilood ku dhalayda laba bilood kabacdeed cunug hadhalayda combyutarku hadduu hadda sheego nimankan gaaladu yidhahda laba bilood dhalayda waa la aqbalayaa fiirid in la diiday maxaa lagu diiday ninkan saalixa laba bilood kabacdiyaa dhalayda cunug faaxumo dadka u ekaynaada dhalayda bani aadamka u ekayn ninkaasaa dhalistaa waa sida marka waxa weye sabab male markaas kaasi wax sababa male waa nuur qofka qalbigiisa ilahay isaga soo tuuray ee sababa ay leedahay ma la arko qayb kale waxaa jira macanaa dadka midabkooda iyo sifadooda iyo ficilkooda looga qiyaas qaadanayo shayga sifada uu leeyahay iyo tilmaanta ficilka uu sameeyey iyo qawlkiisa looga qiyaas qaadanayo imaamu shaafici waxaa dhacday iyadana meeshaa noogu sheegaya isagoo jooga imaamu shaafici masjidkiisii iska dhex fadhiya imaamu shaafici oo masjidkii dhex fadhiya masjidka soo galay markaasuu rabiicu muraadi waa baqdaadi xertiisii nin kamid oo rabiic la yidhaha wuxuu yidhi waryaa ninkaa inta u tegtid waxaad tidhahda addoon madow wuu raadinayaahe waryaa addoon madowo labada indhood midood nusqaane uga taallo indhaha midood ka ceebaysan maad raadinaydaa dheh uu yidhi rabiic markay inta u tegay afartii nin oo macnaa madhabka qadiimka soo naqlido axmed ibn xambal iyo rabiic almuraadi buwayd iyo raggaa wey ah raggii xertiisii imaam imaamu shaafici oo baqdaad weeye ninkii inta u tag wuxuu yidhi war addoon madow e labada indhood midood miyaad raadinaysaa markaasu war waa isaga xaggaad ku aragtay orta imaam shaafici weydiiyo imaamku u tegey markaasu wuxuu yidhi imaamow addoonkaygii maaragta xagguu jiraa war orda xabsiga ka raadiyo fagaxuu yidhi oo xabsigu ugu tegey rabiic almuraadi marka waa la weydii waa weydiina waxaan idhi yidhi markuu ninkii tegey imaam shaaficiyo ma ninka adu aad la taqaanin maadaa ogaa wuxuu raadinaya madaasa xabsiga ku ogaa ninka wuxuu yidhi horta waxaan ku gartay yidhi inuu addoon madow addoon raadinayo in baadii ka maqanta waa gartay inuu addoon madow yaha waa gartay inuu ila yahana waa ku gartay isha bidaa la-ya waxaan ku gartay yidhi ninku masjidka hadduu soo galay salaad ma aadin ee nin baadii ka maqantay iniga ku gartay yidhi hadduu salaad nin cibaado soo doonta hadduu taxiyata masjidu tuka lahay masjidka hadduu soo galay taxiyatulmasjid ma aadin dadkiiyuu aaday addoommadiiuu dhex aaday kuwii cadcaddaa ma aadin kuwii madoobaayuu dhex aaday mid walbana inta la wareegu isha bidixda ka fiirinayo ma garat waa addoommo hurdaayo ogow addoommo masjidka dhex jiifa wa marka inuu addoon raadinayo oo addoonku madow yahay oo isha bidixdaa la-yahay si isaga socodkiisaa ka gartay salaad ma aadinayna nin baadi goobuhu ahaa addoommadiiuu dhex aaday addoommaha madow weliba sii dhex aaday isha bidixdaa uuna ka dayaya mid walba inuu la-yan kara maalin xabsiga kusoo arkay adiga yidhi xabsiguu jiraaha maya u yidhi kuma arkin laakiin waxaa jira yidhi addoon sideeda dhaqanka lagu yaqaanaa waxay tahy haddii uu gaajoodo wuxuu xadaaya marka waa la xirayaa wi haddii uu ba hadduu dhergana inta intay darsi naislam kufsanaa waa la xirayaa wi addoon dhaqda shaqada lagu yaqaana marka xabsi hori maayo addoon addoon reerkiisii kasoo tegay ilaa cuno cid sii mayde mugta markuu cuno cunana waa kaasaa daru samaynaya cid ceshanayda yacdhahayda lama arkey waa la xiraya haddii uu cuno waayana wuxuu xadaya waa la xiraya saasaan ku gartay marka waxa weeyaan waa qiyaasi ogow firaasadan imaamku wuxuu ku helay addoonka sifadiisa iyo imaam ninkaan raadinaya waxbaadi goob iyo tilmaantiisa ku gartay firaasa labadaasay ku timaada inuu qofku qiyaas sameeyo oo ficilka meesha ka dhacaya iyo qawlka iyo tilmaanta iyo wax uga qiyaasto iyo inay tahay qofka nuur qalbigiisa ka dhacay waa labadaa midkood labadaas unbaa qofku wixii xaggana xumaha ku garanaya wanaagana ku garanaya ka socda waa sidaas le weeye ka soco ma garatay waxaan xadiidka murtidiisu tahay ijtihaadu lmujtahidi min diini sayidi lmursaliina qofka mujtahidka ijtihaadkiisu inay nabi maxamed diintiisa kamid tahay ilaa ninkan waxa weeyaan shay hebela biriya shay hebela biriya nabigu waa bise tabna macbad kuma dhihin ee wuxuu yihi qalbigaaga weydiy alxasanu maa xasantahu walqabiixu maa qabaxtahu laakin waad ogo waa daliil wixii loo waayey shayga haddaad daliil u weydo a istixsaan la aadi daliilkiisa jooga istixsaan cidinaa aadima ma garata sidaas leeweye ka saacadha ma garatay qof walbana suuroobi mayday ciddii ahal u ah akhyaartaas iyo ciddii lamida leeweye ma garatay rawa xadiidka waxaa weriyey hada xadiidun xasanun dhe hada kani xadiidun xasanun saxiixun xadiid xasanna ah saxiixna ah weeye rawaynaahu xadiidkan annagaa warinay waxaanu ku warinay fii musnadayi limaameyni labadii imaam labadoodii musnad baan ku warinay labada imaamna waa kuwa ma axmed ibni xambalin iyo wadaaramiy labadooduba waa raggaas waaweyn oo akhyaartaa weeye axmed ibn xambal isagoo xerowgi imaam shaafici weeyo baqdaad raggii wax uga bartay wey daar daaramina xooga wax yaru ka yarya isaga dhowr iyo toban sana ka yarya waa isku wakti waa niman isku saban imaamu daarami iyo imaamu axmed ayaa labadoodii musnad xadiidkan kusoo saareen waana xadiidkaa sidaa u qaaligaa wey magarato a'imadii islaamka la yidhi wixii aad daliil u weydeen istafti qalbaka waa sidaas caliya bn abi daalib baa nabigu salawaat ullahi wasalaamu aleyh maalin maalmaha kamida meel u diray yaman u diray waxaa loo sheegay marka qaabka dadka inuu macnaha diinka baro wixii gaalaana diinta ugu yeero wixii disblina diinta baro markuu dhaqaajiyaa nabigu cali u yeero ukaale hadday dadka kusoo dacwoodaan maxaad ku kala xukumaysaa reeyama waa kusoo dacwood doonaan dad way isqabanayaan ile markaasuu yihi kitaab allah haddaad kitaabka ka weyda see yeelaysaa u yihi waxay aad daliilkii ka weyda aad ku kala xukumi lahayd sunata rasuulillahi a ku kala xukumayaa u i haddaad weydana see yeeli uu yidhi ajtahid markaas waa dadaalayahu i waxay la ekaataan u kala xukumaya nabigu marka sala allahu alayhi wasalam ijtihaadka isagoo fasaxaya ummadda isagaana jooga isagii asxaabta dhex jooga ijtihaadkaasoo ufasaxayo wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladi wafaqa rasuula rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama limaa yardaa waxaa mahad iska leh ilaahay midkii aan diray waafajiyey sida isaga uu ka raaliyahay waa inuu shayga marka hore qadaha kitaabka ilahay u bandhigo hadduu soo waayana sunada u bandhigo kitaabkay sharxaysaa sunadii hadduu waayana inuu ijtihaado waa kaasa ijtihaadku marka min diini sayid lmursaliin dad oo dhan ma ahe ciddi ahal u awey caamo waa iska ijtihaadaya caamo inay tirahda rawan wax loo diray maa waa inay caama waxaa la loo diray dadku isku meel inay aadaan ma aha ilaahayaan u dirin ogow qaanuunkan samaawigaa dadka waa kala duwan ilaahay wuxuu yidhi fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuul dadka dhan miya maya ciddii ahal o waay rasul sunadii kitaabka loo celiyay ciddii ahal o awaay annaga caamana reerka anagaas caambadana bulshada guud say yeelayda fasaluuha la dikri in kuntum laa taclamuuna ilaahi kuwaas kitaabkii sunada u noqda la yidhi dad oo dhan maaha haddii qof kastoo caamaha yidhi kitaabkiiy sunadaan u noqonaya oo hadda kitaab iyo suna ka qayrisiad qur-aanku hadli maya adu ka warramsi ma taqaanin macnihiisii dalaalaat ulafa wax loogu talagala ma taqaanin jumle iyo mufrad iyo jumlada dalabiyada iyo midda khabaryada iyo wax macnaha haddaadan garanaynin kitaabka allaan aadaya macnaa nin hadda hadda yiri oo kale nin laba nin ku doodayaano qofba fahamkiisuu kitaabka kufasirayaahe nin kala raacaya ma jirto marka ninkii ninkaas la doodaya allaqaadkaas la doodaya wuxuu yidhi haddi hadda nin dhintan soo galay oo qariib alcadi birabbihi hadduu aayaddii qur-aankaa soo qaato walilahi almashriqu walmagribu fa aynama tuwallu fatama wajhullah aayaddaas hadduu ka fahmo meeshuu rabo in qibladii jirto meel gaara qiblo jirin fa aynama tuwallu fatama wajhullah hadduu yidhaha koonfuraan isaga tukano waqooyiaan isaga tukano meeshaan rabo hadba isaga tukanaya meel aan qibla iga jirin lama arkee ninkaasi muquman yahay un hadduu kitaabka ilahay halkaas la aado saas leef lafteeda waa ayuu inuu nin ijtihaad ra warkii raaca meehe aayadda sida isaga la noqoto inuu kufasirta waayo hadda xaggaa la geynaya inkaari kugu dhacda aayaddii qur-aanka ah waxaytu maa kuntum fawalluu wujuhakum shadrahu meel kastoo joogtaan halkaan lasoo aada la yidhi meel la aada ma arko cinaad waxaanayn ma dhimana war meel walba qiblo ka dhigta ilaahay ma ogolo u yihi qur-aanka suurat lbaqara alla ku caddeeyey waxaytu maa kuntum fawalluu wujuhakum shadrahu kacbadaan kusoo jeesta masjid alxaraam usoo jeestaa ilahay yidhi si marka see ninkaani soo noqon maayo nin qur-aanka ilaahay ka tegayo amarka ilaahay diiday fahamkiisu iska raacaya nin kale warki waa kufali maayo nimankaan inkaara marka diinta isla diinta islaamka cadcad inay ugooyaan ay ku talagaleena caama shaqa kuma leh kitaabka ilayse ma yaqaanin aayaddan meeshii ku socotay iyo sababkay kusoo degtay iyo macnaha loogu talagalay caama ma taqaana dadka yaqaana raacana la yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war kuwaas yaqaano weydiya anagana la yidhi ayagana kitaabkii sunada raaca la yidhi wakaas marka da kitaabkii sunada macno kala soo baxo ijtihaada ragaa la yidhi annagana raggaa dabagalaana la yidhi dadku iskuba darna ee qofba waddadiisa ninkii waddadiisa gara maraasaa u taal meeshuu aadaya alxadiidu thamin walcishruuna xadiidkii sideed iyo labaatanaad numar weyn waxaa laga wariyay can abi najix ninka abi najix la yidhaha laga wariyay alcirbaad ibna saariyata radia allahu tacaala canhu qaala yidhi baa laga wariyay wacadana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allaa nawaaniyey mawcidatan waana ayuu nawaaniyey waanadaasoo baliiqatan xeel dheer waanadaasoo wajilat ay la baqday minhaa waanada darteed alquluubu qalbiyaalku ay la cabsadeen oo wadarafad ay ilmayday ama ay hayrtay minhaa min ajliha waanada darteed ay la ilmaysay alcuyuunu indhihu la ilmeeyeen ayaa nabigu nawaaniyey faqulna waxaan idhi yaa rasuulallah ilahi rasuulkiisiiyow kaanahaa mawcidadu waba ayadoo mawcidatu muwadicin mid wax sagootinaya waanadii waba ayadoo ahe fa awsinaa nabi noo dardaaran waxa weya dadkaan ilahay dad nuur alle ka buuxiyo wey waxay waanada nabiga ka fahmeen ee waktigiisii gabangaba yahay qofba un ilaahay fahmu siinayaa nin naga tegayaad u eg tahay nabi allow nawaaniye yidha noo dardaaran qaala nabigu wuxuu yihi waaba sida lafteeda uusiikum waxaa idin dardaarmaya bitaqwa allahi ilahay cabsidiisa iyo wasamci wa daacati wa samci ismaqlid iyo wa daacatiisa adeecid inaad adinku wax iska yeeshaan aan tukano haye aan soonno haye aan beerta falanno haye saan aan yeelno haye khilaaf dhib wey macnaha wey khilaafku waa ciqaab lee waayo war warkaaga ma raba iyo warkaaga ma raba hadday tidhahdo qofna qofka kale kama maarmo labadiiba waa isku rafaadayaan haddii laysdilo waaba gaara ogow saad ii diidi kartaa iyo saa ii diidi kartaa dii dagaal iyo dhibyan waaba ibtile haddaan laysdilinin oo la dagaaline warkaaga ma rabi warkaa warkaaga ma raba lagu kala tago xikmad soomaaliya far kaliya fool ma dhaqday ogow nin oday oo xikmad lihina wuxuu yihi inta rag la ballamayo wuxuu yihi raggu waa wadaan iyo dadaab iyo xargaha dawli ninana keliga ceelkama cabayaan lakala tegin u haddii wadaanta keliya aad qaadato maxay ku tari ceel biyo kaala soo saari maayo haddaad dadaabka qaadato midka xarigga lagu xidhay qaatana biyo kuusoo saari maayo dawliga haddaad qaatana wax kuusoo saari maayo dadkuna un saddexdaas oo kale ogow ceelkii ka cabi maydid kaliga haddaad tahay war lama kala maarmeen yaa lakala tegi le nabi maxamed wuxuu yihi wasanci wadaacati in amraya uusiikum bitaqwa llahi ilahay cabsidiisaan idin amraya iyo wasamci wadaacati inaad ismaqashaan oo isadeecdaan wad wax iska yeeshaan haddii dagaal yimaadoo laystumburyeeyo o laysharaatiyeeyo oo xabada laysku rido waaba halaage haddii aan laysdilina lakala taga ciqaab iska yimaad magarata qofna qof kale kama maarmo dadku ma kala maarmaan kan fiican lagama maarmo midka xun ardaankan lagama maarmo hal lays jelays wato waa sida ismaqla isadeeca wain ta'amara calaykum madaxba ha idiin noqdo cabdun adoon madaxba wain ta'amara calaykum madaxba ha idinkugu noqdo madaxba idiin noqdo cabdun xabashiyun adoon oo etoobiya loo nisbeeyey mid etoobiyaane hadduu madax idiin noqdo addoomaha kala fiican ogow addoommadu isku mid ma ahan alxabasha nimankaasaa la yidhi horta iyo wixii la halmaalaa la yidhaha addoon horta madax maba noqon karo isaga midkaasaana u liita midkaa qadiduna madaxa jurrubsana timaha jurrubsana usii liita addoon addoomadu waa kala fiican yihiin awlaadu ismaaciila u fiican nabi maxamed salawat ullahi wasalaamuhu alayhi wuxuu ku tilmaamay qofkii camalkaa sameeyaahi wuxuu la mid yahay amase kasii ajri badan yahay intaasoo addoona min waladi ismaaciila isagoo xoreeyey awlaadu ismaaciil addoomada addoommadaha u fiican u xabashadaana ugu liita waa kala qurxoon yihiin midkaa timaha jurrubsan midkaasaa ka fiican timaha jilicsan oo ka qurxoon oo kacad oo kaasa waxa weeyaan macnaha qoladaan labadaba way isku darteeno macnaha xabashadii kalarkii oo madowa waan wada leenahay zinji aan wadanahay iyo waxay isku darteen cadaankii madowga cadaankaa fiican ogow in cadaanka iyo madowgu cadaanku fiican yahay waxaad ku garanaydaa ambiyada ilahay hal xaboo madow laguma arag hal nebiyoo madow ma jiro hadduu qofku yidhaha nebi hebelaa madooba gaal way diintu ka baxay waa ridoobaya hal nebiyoo madooba ambiya kuma jirto kalarka cad iyo kalarka madow kalarka cadaa fiican laakiin haddaadan aanu kii fiicna aan raadin oo kan iska hoolno fala yugayiruna khalq allahi aan noqonayna markaas uga wade shaydaan shaqadiisia raacan labada kalor baa la sameeyey udaa waa sidaas weeye ka socon ma garatay haddaan alla kuu abuurin aduu haraadsanin ilahay farsamadiisa farsamo ka fiican ma jirto marka waxa weeye addoonka kuwaani waa madow yihiin waana tima jurursan yihin labadaas isku darteen kuwaasina waa timajilistani waana cad yihin kuwaasaa fiican marka addoommada kuwa uliita xataa hadday madaxdii noqon addoon madax ma noqon karo